dhawaataa dhegeysanada cadistar f m codta gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan dhegeysa dhammaantiisu wax wanaagsan hareyso ban walba joogtaan nagala socotaan dhammaantiisu wax wanaagsan in leenahay kusubaneed xubinta wargeysada waxeelaha kala duwanay qore wargeysada kale daily nation the standard hoose waliba halkan aad ka dhegeysataan dhegeystayaal qeybaha dambe dhegeystayaashan fursadu siinaasee kusoo kaakicin kuwaa biristeen idaacadda eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhammaantiisu wax wanaagsanaynu leenahay wargeysada kale ah daily nation the standard yuusuf bakad ayaa labaynila socodsiiyaa dhegeystayaal wasaarka wargeyska halka muxuu saaka ku qoray ahma ay ka kala duwan yihiin qeybaha kala duwan wargeyska daily nation the standard bogagooda ciwaanada hore bal dhegeysayaasha aan isha markale u dalmeriyo ama un dulmaro wargeyska wuxuu halkan saaka uu aada uga faalloonayaa maseeka uu kaga qoraya uu kaga hadlayaa gabanaha ninka u tartamaya ee countiga nairobi warqadaha shahaadiga markaasi laisku hayso dhigrigiisa iyo cidda markaasi soo fargelisa iyo saaka wargeyska halkaasi ka qoraya waxaa sidoo kale wargeyska halka uu qoraya wajogoha iyo oo markaasi imikan bulshada siyaasadiisa raba in uu ku bedelo waxaa loo yaqaano root master waa xashiishka dhegeysa waxaa loo yaqaano taasoo iminka dadka ay ku tilmaamayaan mid markaas kheyr mas-uulnimo ah jogooha dhegeyso len u tartamaya xilka madaxtinimada ee ugu sarwaana dadka kusoo baxay uu ka mid yahay waxa uu leeyahay waxa keliya lacag laga sameyn karo bogiisa lixaad ayaan fiirinayna dhegeystayaal gabadhii rongaay dhaci loogu geystay ciidamada booliiska waxda dambe baarista kuwa dembiyada ka hortaga waxay leeyihiin afra lasoo qabtay sidoo kale iminkana wargeyskaaad ku maqli doontaan boggiisa sideedaad sidoo kalena qiimaha ee burkaos share u kacay ama qiimaha ugaalida ama waxaasoo dhan ayaa sare usii kicina leeyahay waaxda ceymiska bixiso ee kuwa loo yaqaano baabuurta ceymiska bixiso ayaa halkan markaasi waaxda gaadiidka ee dalka kuwa national waa ku n t s loo yaqaano iyagana digni halkan dirayaan halkan sidoo kale wargeyska waxaa markaas iminka isku dhegan jobukati iyo sidoo kale ninka markaas u weyn waxda isgaarsiinta dalka ezra joroba horena markaas isla soo shaqeeyeen waxda guddiga doorashooyinka xududaha i b c ay ka wada tirsanaayeen maxay markaas isku haystaan wargeyska ayaad ku maqli doontaan dhegeystayaal wiil iyo cunugiisa yaraa oo markaas iskuulka hoose ee primariga ku wada biiray isku fasal wada noqday dhegeystale wargeyska bogiisa saddexaad wargeyska daily standard waana waqtiga yar oo kooban aan ka faa'iidaysana bal ee dhegeystayaasha sidoo kale aan qaadka telefoonada u firi doono qeybaha dambe wargeyska saakaalka wuxuu kaga hadlayaa sidoo kale ka faahfaahin uu kaga bixinaya wargeyska daily nation iyadoo markaasi maalmo un laga joogo kadib markii gabar gurigeeda ay ku weerareen burcad ama kuwa markaasi qowleysata ah kadibna ay la soo baxeen bunduqa ama a k qoriga waxaana ay kaga dhaceen lacag gaaraysa aada u tiro badan afar boqol halka sidoo kalena al agab fara badan ay ka qaateen laakiin waxda dambe baarista dalka ayaa markaasi xubno ay soo qabteen laba ah ku raadinayay asxaabtii kale ee markaasi wada socdeen iyadoo lagu soo qabtay dharkooda telefoona iyo sidoo kale meelaha goobaha kale duwan lagu soo qabtay ayaa waxa ay ku raadinayeen ciidamada dambi baarista kuwa dambiyada ka hortegay kuwa forensic loo yaqaana dhegeystayaal si wargeyska bogiisa halkan u tegayo wargeyska bogiisa tobnaad halkan uu ku qorayo waxaa halkan wargeyska uu leeyahay bogiisa afar ayaa ciidamada booliska ay soo qabteen ama step habdan rongai kadib gabadhii dhacdada ka dubtay baraha bulshada qabsatay waxaana markaasi sheegaysa in lix ay ka mid ahayeen afar ayaa hadda gacanta loogu dhigayaa ama afar ayaa gacanta lagu dhigtay ama afar ayaa markaasi gacanta ay ku dhigeen ciidamada booliiska halka ay markaasi laga tixracayay kamerada markaasi aan waa dabcan kamerada aan miliqsanin ama kamerooyinka loo yaqaana c c t v da kuwaasoo halkaasi ay kaga baarayeen ama ciidamada ay adeegsanayeen hanaanka iyagoo ka koobnaa lix waxaana ay gabadha ka burburiyeen baabuurka haysatay si markaasi uga soo degto waxay markaasi la soo galeen ilaa gurigeeda halkaasu ay kaga dhaceen agabyo kale oo guriga markaas ay ugu jireen ciidamada ayaa imika markaasi baaritaano waxaa loo yaqaana preliminary investigation ayaa iminkan wadaan taasoo cadaynayso dembiyada ee markaasi burcadaas ay geystay halkaas ay ka sameeyeen kuwaasoo imika la sheegayo in cid waliba dembi gasho lasoo qabanayo iyadoo loo adeegsanayo casriyadii ugu dambeeyey ee baaritaanada iyo halka falka ay ka sameysteen iyadoo abaanduulaha ciidamada booliska uu sheegay in dhammaan roodo lagu sameeyo ama sidoo kale la gudagalo dadka burcadka ee dhibaatada meesha ka geystay aagaasoo dhan in baaritaano lagu sameeyo sida wargeyska saaka halkan uu qorayo kadib markii shidaalka sare usii kacay isla sidoo kale quuto duruuriga ayaa sare usii kacay waxyaalaha dadka aadka u isticmaalaan wadanka ayaa waxaa ka mid a burka iyo sidoo kale booshada ama ugaalida waxaa loo yaqaana dhegeystayaal waxaa qiimaha sare usii kacay iyadoo horaan dadka ay ku adeeganayeen labada kiilah wax ka yar hadda waxaa leeyahay laba boqol ayuu sii marayaa dabcan meelaha qaar horaanna wuxuu markaas sideetan iyo shan sida dabcan wargeyska uu qorayo qeybaha sida iyo kambanida kala duwan ay soo saaraan boqol iyo labaatan boqol iyo konton laba boqol ay iminka markaas isku shibay taasoo iminkana ku bilaabatay nolosha ee sanadkan labada kun labaiy labaatanka kuna sii adkaanayso iyadoo wakhtigan ay sii adkaanayso in dhaqaalaha wadanka uu sare usii kaco ama dhaqaalaha wadanka wax uu iska bedelo waxaa markaas dowladda iminkan u cuskanaysaa seer bararka xoogan ee ka taagan shidaal la-aanta iyo sidoo kale shidaalka sare usii kacay kuna darsamay qiimaha ay horaan markaasi dadka aysan xamili karin ama baaburleyda kuwaasoo sheegay in wax kalena dabcan inay sii noqoto in ay nolosha kusii adkaato dadka shacabka ama kenyaanka sida wargeyska boogeysa sideed uu qorayo waa xanuun kale ayaa leeyahay dadka waxsoo saarayaasha ah ee geleyda oo markaas u bedelaya burka iyo sidoo kale u bedelaya soorta ama ugaalida ayaa haddana waxay markaas wajahayaan culeysyo kala duwan halka dadka shacabka ama sidoo kale adeegsan dadka shacabka oo ayagana suuqyada kasoo kala iibsay ama supermarketyada ama dukaamada aysan awoodi karin xamili karin qiimaha lacagta iyadoo horaan warbixin lasoo saar lagu sheegay in kenyaanka ay maalin weliba ay ku quutaan wax ka yar boqol shilin dhegeystayaal ama hal doolar wargeyska waxaa sidoo kale halkan saaka uu faahfaahin ka bixinaya bogiisa labaiy tobanaad saddex iyo tobanaad saddex iyo tobanaad kadib markii guddiga doorashooyinka xuduudaha i b c xarunteeda qeybta markaasi nairobi waxaa markaasi horaan la sheegay ina warqada uu ku tartamayo sakaja waa johnson sakaja waa ninka senatarka imikan ahe inuu xilka u tartami doono gabarnimada countiga laakiin maalmo kadib sagaal maalmood kadib waxaa soo baxday in laga daba imaaday ayna ku adkaatay inuu haddana ay u tartamo kadib buuq iyo hadalhayn fara badan la geliyey sakaja waxaa lagu haystaa in warqada shahaadiga uu halkaasi uu ku xaadiriyey guddiga doorashooyinka xududaha i b c inay markaasi ahayd mid aan waa saldhi raadi toona lahayn unasan ahayn arday waxaana horaan markaasi loo kala diray ama laisla weydaarsaday waraaqadaha dabcan wadanka uganda iyo sidoo kale wadankan isla eegeen xaaladda iyo waxbarashadiisa sakaja halkaasoo isaga ku aanducday inuu team university jaamicadda dhihi uu kasoo baxay ku taalo wadanka uganda halkan laakiin sida dadka qaale ay leeyihiin weli arday uu ka ahaa jaamacadda university waa jaamacadda nairobi iyadana halkan nairobi ku taalo laakiin warbixin waxaa markaas horaan soo baxday in guddiga loo yaqaano c u e ay warbixin ay soo saartay ku sheegtay inuu arday ahaa kadibna uu halkaasi kaga soo qalinjabay jaamacadda team university laakiin iminkan siyaasadda awgeed ayaa waxaa lagu anducunayaa ama ay ku anducunayaan in arrintan uu soo fargeliyay madaxweynaha dalka uhuru kenyatta si uga hor istaago in xilka uu u tartamo iyadoo markaasi maxkamadda uu arrintan geeyey laakiin maxkamadda waxay markaas iska diiday warbixinta ama warqadda markaas lasoo qoray ee soo qortay u c u e waxaa maxkamadda ay doonayso inay dhegeysto arrimaha iyo dabcan fadeexadaha iyo sidoo kale ka horistaagidaanka guddiga doorashooyinka xududaha i b c ay ka hor istaagtay johnson sakaja taasoo caqabada asaga markaasi ku noqonayso iyo xisbi isbaysiga kenya kwanza waa senatarka elgeyo marakwet kimjuma murkumen ayaa markaasi ku sheegay inay nasiib darro tahay in mas-uul markaas soo farigeliyo arrimo siyaasadeed isagoo markaas la doonaya inuu kaga madax banaanaado sida wargeyska ay iminkan daleecaynta iyo xubnaha kala duwan ay u kala dirayaan madaxweynaha dalka uhuru kenyatta ay markaasi ay leeyihiin isaga ayaa markaasi ka dambeeya ama sidoo kale la hadlay waxyada jaamacadaha iyo tan uganda iyo sidoo kale warqadna loo qoray wadanka uganda in arrintaasi ay ku beeniyaan sidoo kale ka horistagaan johnson sakaja wargeyska waxaa sidoo kale halkan luu qoraya kelima ah xubnaha faraha badan ee iminkan xaaladda ee aada uga adkaanayso waa sidoo kale waxaa ka mid ah sida wargeyska iminkan indhahayga qabanayaan christoph malala iyo sidoo kale linturi waxaa ka mid ah zambonya ah waxaa ka mid ah hofinyan deti iyagana markaasi waraaqya been abuur ah lagu haysto kuwaas oo ay ka xadiriyeen guddiga doorashooyinka xuduudaha i b c horan waxay markaasi dadkan u tartameen xerar kala duwan halka qaarna markaasi xerarka ay hayaaneh ee sanatarnimo ay u badantay weliba xildhibaannimo laakiin howsha iminkan way isbedeshay oo guddiga doorashooyinka xuduudaha i b c ma tahay mid markaasi arrimahan ayada u madax banaan mise waa faraha ayaa lagula jiraa howlaheeda wargeyska bogiisa aad iyo halkan faahfaahin masaaka macluumaad oo kaga bixinaya weli idaacadda star f m codka gobolka waqooyibar ayaa dhegeysanaysaan dhammaantiin wargeyska kale aan soo qabto halkan xusaanka halkan ka qoray isagana waxaa leeyahay iyadoo iminkan ilaa iyo boqol kun boqol iyo oo ah kun boqol koob iyo toban xarumood ee markaasi qeyd qad la-aan aan markaasi howshooda loo wadi karin amase loo fulin karin waxaa dabcan loo jeedaa guddiga doorashooyinka xuduudaha i b c meelo qaar oo waxaa jiraan aada u adag cilado fara badan ay ka jiraan halka doorashada ka dhacayso kuwaasoo horaan guddiga doorashooyinka xuduudaha i b c isbuuca iminka laga joogan filaya inay tahay inay sheegeen in ay satellite loo adeegsan doono oo halkaasi natiijooyinka si toos ah loogala socon doono xarunta dhexe ee bomas kuwa markaasi tuulooyinka loo adeegsan doono laakiin iminkan iyadoo qadka iminka network coverage tooska result ama jawaabaha ama natiijooyinka sida tooska xarumaha kala duwan ay uga soo baxayso guud ahaan wadanka haddaba yaa maareynaya iyadoo guddiga isgaarsiinta dalka ee communication authority loo yaqaano maamulka isgaarsiinta dalka iyo sidoo kale guddiga doorashooyinka xuduudaha i b c la doonaya in markaas israkaashadaan haddana waxaa leeyahay shakhsiyaadkii ama labadii qof isla soo shaqeeyey waxaa loola jeedaa ezra jolobaha horaan guddiga doorashooyinka xuduudaha i b c oo ka mid ahaa inta loo magacaabin haydan markaasi dabcan isgaarsiinta maamulka dalka ee communication authority waxaa markaas leeyahay cidda kala maareynayso taasoo su-aalo fara badan iyo weliba hadalhayn noqotay iyadoo qaab markaas siyaasad ahaan loo gelayo loogu magacaabay bing pong oba cidda markaasi gacanta ku hayso mise bedbedelayso mise rogrogayso yacni yaa qaadaya waajibaadkeeda iyo mas-uuliyinimadeeda sida wargeyska saaka bogiisa lixaad uu qorayo majabokate loo daanayaa oo arrintaasi la soconaya maareynaya iyo xubnihiisa ay kala duwan isgaarsiinta mise guddiga maamulka isgaarsiinta dalka ayaa arrintaasi gacanta ku hayaa iyadoo markaasi adeegsanaysa macluumaadkii dijitaalkii ugu dambeeyey si ay doorashooyinka iyo weliba isgaarsiinta waa dabcan guddiga doorashooyinka xudaha i b c xubnahooda ama ay u soo dhacaan natiijadooda si rasmi ah iyadoo markaasi faragelin horaan looga cabsaday inay maamulka isgaarsiinta dalka iyo weliba hay-adda isgaarsiinta dalka ee wasiirka oo rukacaya joy musheru oo lagu arkay in badan inuu taageerayo madaxa azimiyo laumoja taasay kaga cabsadeen kenya kwanza in faragelin halkaas ay kaga soo baxdo sida wargeyska saaku halkan faahfaahin kaga bixinayo waxaa iminkan dabcan mar keli ah indhaha warbaahinta dalka ay qabteen wiil iyowaa dabcan wiil iyo aabihiis oo yar oo markaasi gacanta uu ku sido oo gacanta uga hayo sidoo kalena hal uniform ama hal dress ay wada qabaan fanaanadii iyo shaatigii iyo surwaaladii isku wada eg iyo sidoo kale booga gacanta ay ku wataan halkan waxay markaas qabteen wiil iyo aabihiis oo hal fadhi oo hal fasal markaas isla fadhiya horaan uu sheegay inaysan u suurtagelin inuu waxbarto laakiin hadda ayuu wadiiqadeeda ama wadadeeda ku tilmaamay inuu hayo haddaba tani waxay markaas uga dhigan tahay in aabbahaasi dhiirigelin sidoo kale u noqon karto ardayda sidoo kale dadka kale waaweyn in caruurtaas ama cunugaasi isla sameyn karaan isla muraajaceyn karaan casharada ama iskuullada layliga looga soo dhiibo taasi cuniga usii fududayn karto waa usii fududayn karto fahmana u siin karto markay isla sameynayaan casharada wargeyska bogiisa saddexda saaka halkan qoraya iyadoo ay aada u adag tahay dadka in ay markaasi ay fahmaan nolosha iyo waxbarashada halkan ay warbaahinta qabatay isaac jool oo markaasi popl dabcan grade tree markaasi la taagan iskuulka sosiyani primary school wasingisho dhankaasi maalintii talaadadii ayaa sawirkan lasoo qaaday halkaas gacanta ay caruurta cuntadooda uu markaasi dhex taagan yahay waa xili markaasi qada ah xili laanj ah ama xili markaasi cunto la cunayo waa soddon sano jir cunug yar ayuu gacanta ku wataa oo wiilkii asaga uu dhalay waxaana markaasi uu rabaa inay waxbarashadiisa halkaasi kasii wooda wuxuu sheegay in asaga south sudan family ay kaga soo baxeen kadibna wadanka ay imaadeen soo maray wadanka uganda waxaa markaas uu arkay nolol fara badan oo kala duwan wuxuu u arkay in fursado fara badan aysan helin noloshiisa waxaa sidoo kale u arkay intaas fara badan ay ciil u qabaan hamuun u qabaan inay waxbartaan laakiin fursadahii owgaas oo ka hoos baxay inaysan helin sida uu asaga qabo school headsay iskuulka maamulka iskuulka wuxuu leeyahay in markaas special program oo markaas ka caminayo dadka waaweyn dadka dariska jaarka ah inay badi ay markaas kaga fahisaan caruurtooda in iskuulka ama iskuullada ay kaga fahan sida wadamada uganda wadamada tanzania iyo sidoo kale wadanka soomaaliya in ay wadanka gudihiisa wax ka bartaan weliba jaamacadaha kala duwan ay ka galaan kuwaasoo la sheegay inay fursado fara badan u yihiin wadamada aada u tir badan hadda ninkan waxaa markaas la sheegayaa in uu asaga wadanka uganda uu kasoo dabcan wadanka south sudan uu ka yimaaday wadamo fara badan soo maray haddana wuxuu markaasi ku faraxsan yahay in uu caruurtaas wax la barto wuxuu sheegay in colaado dagaalo fara badan iyo xoolaha iyo weliba isguursiga xilliga hore ee hablaha taasi ayaa hadda keenaysa isagoo wiil da-yar ama soddon sano jir ah inuu caruur qabo taasina u fudanayso in noloshiisa imikan uu halkaasi kaga sii amaqaado bitris wayaayi ayaa soo dhaweysay kuna sheegtay mid markaasi fursad fara badan u siinayso waa south sudanis oo wadanka markaas iminka wax ka baranaya asiga cunugiisa countig hoos ingiliish ay ku sugan yihiin dhiirigelin ayuu siinaya waalidiinta si ayagana dadkii jahwareerka ku dhacay dhanka waxbarashada uusan ka faaidin inay ka faa'iideystaan dhegeystayaal wali idaacadda star f m codto gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan dhegeysa dhammaantiinu subax wanaagsan aroori soomaliya aynu leenahay qadka telefoonka iminkana ama qadadka telefoonada dhegeystayaasha u siiyeen sharafta leh si markaas ay uga faa'iideystaan ama sidoo aan u ogaano xaaladda dalka waa xaaladda deegaanada tuulooyinka qaryooyinka magaalada kaamtiyada meelaha kala duwan ay joogaan siday kusoo wabariseen kusoo kalkaceen dhammaantood sicir bararka dhanka shidaalka halka sare uu sii kacay iminkan qeybtiisa bogiisa wargeyska boga afraad ay ka akhrisan kartaa tani sidee markaas uga faa'iideysanayaan loogana hanti qabsanaya wargeeska saaka bogisa afraad cibaan ooga dhigay shidaalka owgiis oo la jeeda in sara uu sii kacay qadka telefoonka bal iminkan dhegeystayaasha suwax wanaagsan dhegeysta ugu hore qadka ku jira suwax wanaagsan soo dhowlaal magaca
wanaagsana waxaan tahay qaali yuusuf waa saciid cabdullaahi maxamed qajeer qajeer ka waran saaka alxamdulilah walaal nabadan kusoo kacnay dhanka amniga ganacsiga waxbarashada maqalka idaacad faholsi allah subxaana wataala u talagala kala socdan aada baad umahadsanta walaale xubinta wargeys fiican ugu bogano markaan dhammaan dhegeystayaal ku asalaam shukran wuu mahadsan yahay dhegeystaha siciis dabcan saciid cabdallah oo dhankaas wajeer dhegeystiyi saaka barnaamijka dhanka wajeer naga soo wuxuu ahaa xigaha kale qadka telefoonkaas inaan soo wanaagsan dhammaantood dhegeystayaasha meel walba joogaan naga dhegeysanayaan soo dhiw walaal magacaaga
waa dhawa assalaamu calaykum wcalaykum salaam waa madaara tansil waliira saaka ka waran
maasha allah ilaahay dhican ka barin labadan kusoo kacni qaadina maqli magaalada jeesan ku joogaa maasha allah nin walba shaqadiisa wataa haye
wallaahi hadalaanta simil ahaantaayna xalay gabar cunug sideed jir qabta ay kala tageena soo soddon iyo soddon soddon iyo shan sano jiro shalay codkiisa leeloo la waay
waa la waayaa oo oo aabihiisa soo kortay waxaasan xalay ilaa iyo saaka samilkaasi sheekadiisa anayo hooyadiina xalay madeera laga helay idhaqi dhaay ninkii dhalimamolaa maqli jiri xalay iyo casaan
waa tahay aada baa umahadsan tahay way ku mahadsan tahay xalimo saalaad dhankaas madheera way ku mahadsan tahay xigaha kale qadka telefoonkan siinaya aada bay umahadsan tahay hooyadaas star f m soo dhowow
waa dhawaay haye halkey ku sugan tahay
waa magaalada mandheera gaar ahaan buuro garbacado haye
alxamdulilah waa nabad baran xaaladda waa dheg dheg
alxamdulilah basas barada aada baad umahadsan tahay shukran star f m soo dhow walaal magacaaga
assalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu
sino oo joogaaliya ku raajee aha
marka alxamdulilah ina waa iska fiican wax dhimi jira marka meesha aan joogno ilaahay maasooda meel badbaadiyo oo duur marka waan soo dhawayna alxamdulilah waa tahay u mahadsan yahay xigaha kale subax wanaagsan soo dhow walaal magacaaga halo asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu
waa bashka xaji xaga dheere bashka ka waran haga dheera alxamdulilah walaal aad aad baa loo fiican ilahi nabada nagu soo kaasay haye ganacsiga waa la furtay marka maasha allah alxamdulilah aad iyo aad baan nii salaamaya waqtigaa nii wanaada insha allah aada baad mahadsan tahay shukran star f m soo dhowow
halo halo wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu walaal soo dhowow
waa ka dhow xaadiwaqtaka waan ku salaamayaa maasha allah haye
waan fiican alxamdulilah saaxiib waan ka aqaad halka ku sugan tahay
boodhika shariif waay shariif soo dhowow saaka mudhigaa ka waran
waa lagu fiican saaxiib alxamdulilah rabi alcaalamiin haye maxaad haysaa
waxaan hadlahay alxamdulilah rabi alcaalamiin waa maartan dagaalkan iyo un maarta macayshadan sii adkaanaysa ba un madaxweynahan oo dee kolla waqtigiisa aduna soo aduna soo marka waxaan dhihi lahaa maarata un wadanka saan hadoo dhamadi waa kolley inkastoo dooro sidii kala bixda maarata idinku soo dhawaada aad baad mahadsan tahay shariif u mahadsan yahay shariif dhankaasi moodhika kauntiga gaarisa soo dhowolal magacaaga may maqlaysaa waa waad iga fog tahay ku dh ku dhawow telefoonka aday ku sugan tahay haye maxaad lahayaa haye
dadka gobolada dhismaada waa la siiyaa horta jaanis nairobi inta badan lagama tago idaacaddan waa dhegeystaa maanta nasiibkeena waa tahay dabcan nafaaskaas iyo caririgaas haddaba nasiib u hesho waa hortaada
xaliimo qalaad madheer kasta mar kasta ay soo gashaa gobolada waa nasiibkeeda nasiibkeeda nasiibkeeda cid qof waliba nasiibkiisu waa saaxiib aad baad mahadsan tahay star f m soo dhow walaal magacaaga cid walba nasiibkeeda cid markaasi loo kala loo kala helinayo ma lahan cid waliba cid soo dadaasho cid ka qayb qaadato intaasoo qof ayaad ka qayb qaatan idaacadda star f m soo dhow walaal magacaaga waxaan ka xumaa xigaa kala siinaya star f m soo dhowow wacalaykum salaam waraxmat ullahi barakaatu magacaaga
sax wanaagsan waa nuur waay tanaarifa nuur tanaarifa ka waran saaka alxamdulilah walaal waa ku fiicannahay haye ilaahay baa mahad waa degan yahay aada iyo aad
yaaqo alxamdulilah ilaahay baa mahad iskale maasta amniga aad maanta dhaqaaqa aad iska wanaagsan yahay dhammaan dhegeystayaasha waxaan leeyahay subax wanaagsan shukran nuur tanaarifa aad baad umahadsantaa subaxa ku cunad adigana aad baad umahadsantihiin dhammaantiin idaacadda star f m ayaa dhegeysanaysaan qadka telefoonka soo dhow walaal magacaaga
wcalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu maama soo dhowow magacaaga alxamdulilah rabilcaalamiin walaalashay abdi cali waay mandheeraan ka soo haya abdiya ka waran mandheera saaka walaalow mandheera aada loo wanaagsamay oo jawigu uu degan yahay alxamdulilah wax dhibi dhibaatay malaha ma garan aada iyo aad
dhegeystayaasha dhammaan meel kastoo jaan subax waxaana wanaagsanaan leeyahay walaalashay ana subaxda kuu canaad ilaahay caafimaad ana siiya inta dhimatin allah u naxariista inta caafimaad qabsan caafimaadka allah u siyaadeeya inta jirin allaha caafiyo walaalkay subax waxaana wanaagsanaan ku leeyahay aamiinan leenaha anagana inta xanuunsan allaha caafiyo soo dhow walaal magacaaga
alaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu magacaaga warxaan saangur ka waran saaka
aad iyo aad oo loo fiican yahay si wanaagsan buu aad loogu barya haye
aad iyo aad waxbarashada maarata ganacsiga waxa dhan waa loo daraba haye
ka fiicanahay hadda wax la hadalhaya malaha waxaa la hadalhayaa aha
arrimaha doorashooyinka oo aada wada maaratahay xilligooda loo sii dhawaanayo mhm
waa maalin maalinta ka dambata oo maaratahay arrimaha kaafinka oo maarata dadka kusii jareera aada iyo aad arrimahaas aada loo hadalhayaa maanta baryaha xamaasadda ama zaaid inay arrinku ugu jaro aad baad umaadsan tahay dhegeystayaasi qadka telefoonka u dambeeyey doorashada waxaa ka harsan konton iyo saddex maalmood dhegeystayaal maanta ay ku jirto waxaa ka hartay konton iyo saddex maalmood isku diyaaree doorashada hoggaan wanaagsana soo doorta ahlan wasahlan marxaban bikum salaam ullaahi calaykum waraxmatuhu tacala wabarakaatuhu dhegeystayaal kulanti wacan wanaagsan idaacadda star f m codsi gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaa khamiis ah waxaa nooga barateen arrimaha qoyska iyo xaaladaha iyo daryeelka qoysaska inaan kaga hadalno waxay ku beegantahay lix iyo tobanka bisha lixaad ee juun sanada labada kun laba iyo labaatanka soo dhawaada barnaamijka yuusuf bakad ayaa aalaba inila socodsiiya qayba haddaba dhegeystayaashan fursad u sina si ay uga qayb qaataan fikirkooda aragtidooda uga dhiibtaan saaka casharo fara badan aan baran doona dhegeystiya anaga iyo adiga iyo weliba adiga reerka leh iyo adiga markaasi reerka aad doonayso in aad yegaleesho ama reerka aad doonayso inaad dhisto sidaas la qaada dhigi doonaa dhegeystayaal saaka badan baan qoys kaga soo hadalnay badan ayaan markaasi darasnay badan ayaan faalleen fara badan ka bixinay dhegeystayaal fara badan ka qayb qaateen in badan ayaa dhegeystayaal isxog weydaarsanay oo ku saabsan arrimaha qoyska qaabka nidaamka markaas lagu dhaqo qaabka markaas laisku fahmo qaabka loo xaliyo qaabka caruurta loo wada kalso qaabka guriga loo maareeyo saaka dhegeystayaal muxuu yahay qoys waa iska maqashay oo qoys oo keli waa lugtun baa la gashay ku macnayn karnaa maxaan ku sifayn karnaa qoys maxaana ku jincin karnaa qoyska iyo sida markaas cid weliba iskaga dhaadhicin karto qoyska wuxuu yahay iyo waxaa loola jeedo adiga ma fahansan tahay adiga gabadha ma fahansan tahay adiga ninka ma fahansan tahay adiga iminkan hasaabaha wad ma fahansan tahay qoys wuxuu yahay maxaa uu ka kooban yahay qoys maxaana lagu maareeyaa maxaana lagu wadaa maxaana laiskagu afgartaa qoys arrimahaas oo dhan ayaa saaka isla firin doonaa dhegeystayaal bal adigana qayb ayay markaasi ka noqon kartaa dhegeystayaal mase ka noqon doontaa haddii ay baaraalli ka noqdo bal saaka waxyaala fara badan ayaan doonaynaa dhegeystayaal maanta iyo sidoo kale isbuuca soo socda hadduu ee bahraalli noqdo bal qoyska wuxuu yahay qoyska wuxuu yahayba waxa maanta ku safayso waxa ku sifayso isbuuca sidoo kale soo socda ama isbuuca kale ee khamiista ah kan maanta kiisa kale hadduu eebaha raalli noqdo naftan nagu gaarsiiyo waxaan markaas isla falanqeyn doonaa isla darsi doonaa bal waxay ka yidhaaheen culammada waxgaradka iyo arrimaha kuwa qoyska aadka uga falanqeeyo qoys muxuu yahay muxuu ka kooban yahay maxaa lagu daryeelaa maxaa laiskugu fahmaa maxay dadka heshiis ka wada dhigaa dabcan su-aalo fara badan baa la isweydiinaya dadka qaar waxyaala badan maskaxdooda ayaa ku soo dhacaysaa oo qof waliba iminka fikirkiisa ayuu rabaa inuu durbo dhiibto laakiin sidai caadadayna ahayd bal horta marka hore aanan yara fahanno bal marka hore aan yara wixii laiga sheegay wixii markaas dadka ay sheegayeen wixii horaan laiga sheegay wixii shalay lii sheegay iyo wixii saaka markaa telefoonada kala duwan aan diray laiga sheegay waxay markaasi ku soo aroorayaan mise kusoo maskaxda ku soo dhacaysaa bal anagana aan isla wadaagno waa xogta kooban ee markaasi aan doonayno in dhegeystayaasha aan la wadaagno maalin wel waa dabcan isbuuciba hal mar oo khamiista ah aan kaga hadalno arrimaha qoyska aad ayaa markaasi dabcan ay bulshada u danaysaa arrimaha qoyska marka imaato dina ayna tixgelisaa kaalinta koowaadna ay siisaa sababtu waxay tahay waa halka keliya waddada loo mari karo waddo fara badan ma qabo qoyska oo waddada keliya qofka uu qaadi karo waddadaasna waxyaalo fara badan buu kala kulmi karaa hadday tahay waddadaasi inay raaf ay tahay mise waddadaas inay qodxa fara badan leedahay waddadaas in qururax fara badan lagu daaday ay ku sari karaan waddadaasi inay iska caadi tahay qaarna horena ay ka fiican tahay qaar dambena ay ka fiican tahay qaarko ama inta horena ay ka xun tahay inta dhexena ay ka xun tahay inta dhexena ay ka fiican tahay inta ku dambaysana ay ka fiican tahay cid weliba ma garan karto waddadaasi markuu qoyska wadiiqadeeda ama dariiqadeeda uu qaadayo haddaba dariiqadaasi ama waddadaasi waxaa laga yaabaa in markaas waddadii saxda aad ku socotay in wadamo dabcan kala firir ah inay kaa soo baxaan wadadaasi aad ku socotay in waddo kale ay kuu leexiso waddadaasi oo laga yaabaa in qoyska ay kaa dhumayso ay kaa jahwareeriso macnihiisa aad garaweyso adigoo waddadii aad ku socotay oad ku dhowdahay qarka u saarantahay in aad meeshii aad doonaysay aad hiigsiga aad leed aad gaarto laga yaabaa in markaas ay ku jahwareeriyaan baabuuro laba dhinac ka kala imaanayaan baabuurka waddada bidixda ka imaanaya iyo baabuurka sida tooska uga imaanaya iyo baabuurka dhinaca kale ee midigta ka imaanaya waxaa laga yaabaa inaad dhahdo bal baabuurka dhinaca midigta ka imaada bal aan la galo laakiin taas adeeg ma ogeen waxaa keli ahayd waddadaada inay toos ogato ma ogaan kartid laakiin haddii lagu haga ka waran haddii lagu bidhaamay ka waran haddii lagu sharaxa ka waran adig wax og oo markaasi wax garad aad tahay in waddadii aad qaato ama lagu tilmaamo wax badan ayaa markaasi fahmaysa laakiin haddii waddooyinka ay iskugu qasmaan oo laakiin wixii laguu sheegaya sidoo kale lagu tilmaamo maanta oo kale waxaa laga yaabaa inuu qof uu ku tilmaamo uu ku dhaho waddadan sidaa toos ku hayso waxaa kaa hormaan doonaa geed aada u weyn oo dabcan aada u weyn oo horaan la harsan jiray hoostiisa waxaa yaala dhagax aada u weyn geedkaas ayaa dhaafaysaa kadib waxaa kaa hormaan doonaa dhinacaada midig markaa fiirso bir dheer baa kaa hormaan doontaa birtaasi calaamado guduud bay bixisaa calaamadaasi ka fiiri birta dhinaca jirto markaa fiiriso birta gadaasheeda waxaa bixi doonaa laba faraq ama laba wado yar ayaa ka kala baxayaan wadada midigta ha aadine wadada dhanka midigta wadada midigta ha aadine wadada bidixda u mar wadadaasi qaad kadib waxaa arkaysaa qoys halkaas degan qoyskaasi maalintaasi ku hoyo waxay kuu tilmaami doonaan qoyskaasi meesha aad ugu tegayso oo ku hoyanayso waddo kale ay kuu tilmaami doonaan waddadaas way ha ka joogsanin meel yar oo waxaa jiri doontaa laga tillaabsanayo oo biyo ah laakiin waddadaas biyaha ka tillaabso ee haddaa dhinaca kale ka martana biyo ma lahan ee sida doonta ad u mari kartaa laakiin waddadaasi meeshii biyahaad ka tillaabsanayso ayay waddada saxda ku tusayso amase qoyskii ama gurigii ku tusaya laakiin haddii amarkii waxaasoo dhan aadid ka waran birtii lagu tilmaamayey iyo geedkii lagu tilmaamayey waxaasoo dhan haddaada dheg ajira qusin markii wax laguu sheegaya meel kale aad ka fikiraysay ayaa marka ayaa kuu diidaya in waddo qaldan aad qaado marka qoyska laguu sheegay waddadaasi waxyaalo fara badan dadka qaar ay adeegsanayaan waxyaalo fara badan qofka ay tilmaamo ay u qaadanayaan usoo adeegsanayaan qoyska muxuu yahay waa waddo la qaadayo qofka uusan garanaynin haddii maanta magaalo aad ku cusban tahay ka waran tusaale waxaad imaatay dhadhaab waxaad u baahan tahay inaad tegto wajeer oo qofkii ayaa weydiisay maxaan raacaa waa tiri ka war hadduu dho gaari gacan raac ama gaariga gaariga gaari dameer raac hadduu ku dho ka waran intuu ku dhihi lahaa baska raac kadibna kaga deg meeshaas kadibna halkaas dadka kasi weydiiso intuu ku dhihila hadduu kaaga hor imaado ama uu kala hor imaado ka waran uu ku dhaho waxaad raaci kartaa keliya waxaa raacda gaari dameer raac oo gaari dameer marka meeshii ratama uu ku gaarsiinayaa waa laga yaabaa inuu ku gaarsiiyo haa laakiin waqti baa kaa lumaya soomahan sax waxaa laga yaabaa dameerkii meeshii raba in meel kale qaldan uu ku mariyo laakiin inta darawalkan waddo dheer waxaa laga in badan waddadaas uu maraya darawalku wax badan inuu aqaano gaariga si wanaagsan inuu kugu geeyo marka jahwareerka ayay qayb markaasi ka tahay qoyska waxay tahay haddaba qoys muxuu yahay muxuu ka kooban yahay muxuu maxaana lagu wadaa maxaana lagu sufeeya maxayna iskugu dulqaataan qoyska waxay keliya iskugu dulqaataan maxay tahay ma hadalka ma caruurta ma sheekooyinka ma kaftanka misfahanka magaraadka maxay tahay waxay isku fahmaan qoyska hadda wadiiqada ama dariiqada loo raacayo qoyska cidwalib may ka dhaadhacsan tahay mayna fahansan tahay maxaana lagu sifayn karaa bal adiga maxaa kaa dabcan aad ka fahmi kartaa ama aad ku sifayn kartaa markay imaato arrimaha qoyska dad badan qoyska iyagoo waa dadka sameeya dabcan meer dabcan waa meertada ama dabcan meertada markii lagu leeyahay cidba way ku dhici kartaa meertadaasi qofka wuu ku ilan karaa qofka hadduu dabaal aqaano wuu kaga soo bixi karaa qofka gacmuhu tagtaagi karaa qof waa lasoo badbaadin karaa qofka halka uu ku dhiman karaa waxay tahayba waa saameynta ugu dhow qofka markay imaanayso inuu markaasi fahmo badbaadada qoyska saaxiibada ugu dhow iyo dadkaasi kuwaas dhamaan dhammaystirka maalinlaha ah ee markaasi kala sheekaysta kana una bidhaamiyo waxay tahay micnaha qoyska weliba dadka waxgaradka dadka garaadada leh weliba duqayda ayaa markaasi sharaxaan qoyska waxay tahay waxayna u sharaxaan markii la kala aroosayo mase markii laisku aroosayo caruuskaiyo caruusadda ama ninka iyo gabadha markii ay heshiinayaan waxayla fara badan dardaaran fara badan baa maqlaysaa labada qof ka imaanayaan qaarna way maqlaan qaarna way qaataan qaarna ma qaataan qaarna halkaasi kaga tegaan qaarna siday doonaan ayay u isticmaalaan qoyska taasi maxay tahay micnaheeda ma garan oo may fahmin oo wixii loo sheegay qaar may qaadan halka qoys kale aad arkayso in markaasi qoysaskooda aan caruurtooda aysan u sharixin waxay tahay qoys maxaa looga macnaysan yahay maxaa loola jeedaa maxay soo kordhinaysaa maxaana qofka u bidhaamin karaa qoyska waa arrinta qoyska ay si adag u dhisan karaan dadka wadaaga xiriirka ee markaasi ee aad ku sii adkaan karo oo sidoo kale u noqon karo dhiigooda hal dhiigga hal markii loola jeedo qofka qof kale u danqan kara tusaale dhiiggaada hadda aabbaha markii tusaalaan usoo qaadanaya aabbaha markii wax yar ka imaado dhiig waxaa laga yaabaa inaad danqato aaba maxaa kugu dhacay dhiiggasuu kaaga imaaday waa sidoo kale iyo qofka lamidka ah oo weligaan is arkin laga yaaba yuusuf bakad oo dhiigga maxaasuu kaaga imaado iyo laga qofka asagoo sii socdo in su-aal u kuweydiyo warow dhiigga mal iska dhaqbal inuu kaasii socdo iyo qof adiga dhiiggaada halkaba waa hal u noqday halka uu noqdana waa gabadha aad wada joogtaan dhiiggeeda uma dulqaadan kartid waa u danqanaysaa waad u naxaysaa dhiiggiina halbuu noqday waa labada shay la sheegaya in dhiiggeeda oo marnaba usansan isbedelin waa labada qof oo qoyska wada joogaan laakiin marka la eego cilmina bulshada waa cilmiga bulshada cilmi baarayaasha waxay markaasi sameynayaan ama ay aada uga deganayaan waa qoyska ama waxa keliya lagu nasto waa waxa keliya qofka farxad u keeni karo waa waxa keliya qofka uu nafsadiisa uu raali kaga noqon karo markuu guriga joogo dabcan markuu guriga joogo waxaa loola jeedaa markuu gurigiisa uu ku sugan yahay markuu gurigiisa uu dhex fadhiyo ama gurigiisa uu indhihiisa ay qabanayaan marwo ama gabar markaas aada u qurux badan marka la hadlayo qoyska ama laga hadlayo qoyska qof waliba waxaasoo dhan ayuu dhadhansanayaa wuxuu og yahay in uu aaba yahay wuxuu og yahay in mas-uuliyaddeeda u qaaday wuxuu og yahay in reerka oo asaga mas-uuliyaddiisa kaalinta koowaad ay ka saaran tahay isla sidoo kale gabadha kaalinteeda koowaad ay doorkeeda ka ciyaaraysaa marka imaato qoyska waxaa la tixgelinayaa la tixraacayaa qaybta bulshada ugu yar waxau leeyahay waxa keliya markaas ugu yar maxay tahay qoyska uu qofka uu dhihi karo aan maanta ka qaban karaa waa waxaa keliya lagu soo kobo in aabbaha hooyada iyo caruurta keliya inaysan u dhexaynin laakiin waxa uu qaybta ugu yara leeyahay bulshada ee markaas dhexda uu ka dhex noolaan karo maxay tahay waa qoys isfahmo waa qoys markaas labada qof ay isfahansan yihiin halka haddii hooyada iyo aabaha isfahansan yihiinna waxaa soo baxayaan caruur isfahansan ama caruurka reerkaas dhammaan isfahansan waa shayga keliya lagu tilmaamayo waa fahnaya laleeyahay oo reerka dhan lagu fahmi karo waxa qaybta bulshada lagu dhexnoolaan karo ama qoys dadka kale ay kula dhexnoonaan karaan waa isfahan oo keliya in gabadha ninkeeda fahanto ninkana gabadha uu fahmo labada qof isfahmaan laba qof muraadka iyo danta isku soo guursadeen fahmaan qoyska macnaheeda fahmaan laakiin dadka maxaysan u fahmin qoys micnihiisa maxaa qofka uu qoys u garanaya maxaad u garanaysa adiga maxaad ku tilmaamayso qoyska markay imaato ilan qamiis weliba halkan baa lasoo farisaa loo daldalmaa dadka way hadlaan waxan bay fiiriyaan aragtin bay dhiibtaan dadka way ka hadlaan yuusuf bakad halkan buu ka hadlaa laakiin qoyska maxay tahay waxaa qofka keli uu ku fahmi karo qoys bal isweydi macno fara badan u yeel adiga qoyska dadka qoys maysan fahamsaneen qoys bal macno fara badan u yeel maxaad dareemaysaa adiga hadda qoys baa leedahay gabar baa tahay reer baa leedahay maxaad dareemaysaa qoyska lagu sheega wax dareenkaas bal waxaad dareemaysaa fiir cunug yar baad ku hoos ordaya cunug yar baad haysaa cunug baa saaka iskuul u dirtay sax hooyo weynaad tahay hooyo dhexaadaad tahay hooyo hadda soo kacaysaa tahay hooyo hadda xasaabo ku jirtaa tahay waxaasoo dhan baa iskugu darsateen adiga isla sidoo kale islam ilan shahbo keliya looma guursado horaan baan sheegay ilan adig faham qoys maxay tahay bal faham qoyska muxuu yahay maxaa kugu beermaya maxaa kugu dhacaya waxa keliya qofka fahmi karo laleeyahay inta badan qoyska macnihiisa fahmi karo waa hooyada ayaa la tilmaamaya halkan sida cilmu nafsiga ama sidoo kale ay sheegayaan cilmiga bulshada qoyska markay ka hadlayaan waxay leeyihiin waxaa fahmi karo qoyska u danqan karan waa hooyada waa markay fahmi kartana waa markay ubadkeeda dhasho ama cunuga ugu hore ay dhasho waa markay naxariis badan ay dareemayso waa markay dulqaad fara badan dareemayso waa markay iskaashi fara badan ee markaas ay kala xariir ay iskaashi fara badan la samaysanayso ninkeeda waa markay wax badan uu asagana ku baraarugayo markuu aabbaha waxaa keliya fahansiisaa hooyada markay fahansiisana waa markay uur ka qaado iyo markay u dhasho waxay dareensiisaa inuu aabbaha asaga yahay taasi maxaa keentay waa hooyada markay kaalinkeeda ama kaalinteeda ama doorkeeda ka ciyaarayso waa markay fahmayso hooyada dabcan waxaa arkaysaa qof markuu fagfag badan yahay waxaa le ukaadiya gabadha waxaa laga yaabaa markay guursato inay degto haa maxay falfiir waxaa leeyahay gabadha markay guursataa laga yaabaa inay degto malma isweydisa adiga maxaa loo leeyahay gabadha markay guursataa laga yaabaa inay degto waxaa leeyahay ninkan inuu isbedelaa laga yaabaa hadduu guursado ama haddii loo guuriyo waxaa laga yaabaa in isbedelo bal adiga qoyska bal macnihiisa fiir laakiin adiga qoys waxyaala kalaan ka haysanaa soo maahan bal fiiri waxaa leeyahay gabadhan waxaa laga yaabaa in ay guurso markay guursataa laga yaabaa inay degto way guursatay way degi weysay waxaa la leeyahay waxaa laga yaaba markay ubadki ama cunugii hore dhasho ayaa laga yaabaa inay degto haddana waxaa laga yaaba cunugii markay dhasho in haddana sii fagfag ama dhaqdhaqaaqeeda oradkeeda inuu sii bato waxaa laleeyahay bal haddana cunugii labaad u kaadiya in ay ku degtaa laga yaaba waa halka mashquul ay ku noqonayso oo dadka laga yaaba gabadhii hadalka badneed sheekada badneed fagfagti badneed socodka badneed markaasa la arkaya oo leedahay walaale waa mashquulsanahay ilmihii waan wax aga soo tegi lahayn waan ku imaan lahaa gabadhii waxaa arkaya mashquul ah guriga ku mashquulsan caruurta ku mashquulsan ayada nafsada ku mashquulsan ninkeeda ku mashquulsan ayaa arkaysaa kadib waxaa kuu soo baxay gabadhii inay degtay ilaamaa dumarkaasi ma ahan de in gabdhaha qaar in ay inay yani waxaan ula jeedaa inay yani marka horeba duce aysan soo qaadanin laakiin waalidiinta waxaan leeyahay bal gabdhaha u duceeya inta badan markay guryahani joogaan markay yacni la guursanin bal iskaga duceeya waa muhiim waa tan laga hadlayo qeexitaanka maanta taagan ama qofka markuu ka hadlayo wuxuu u tilmaamaya uu leeyahay waan qeexaya wax aan la markaas qofku uusan dabooli karin ama uusan sheegi karin in oo qofka yacni inuu daha keliya ka qaado laakiin way ku adkaanaysaa maadaama uu asaga uu qoys yahay wax waliba wuu sheegi karaa wax waliba bannaankuu keeni karaa wax waliba dadkuu la wadaagi karaa ilamaa waa kan qoyska keliya ah kan qoyska wax waliba way u qarsoon yihiin wax waliba hadday tahay gabadha ay ku xun tahay hadday ninka xitaa ama gabadha ninkeeda uu ku xun yahay nin xun uu ku noqday ilaa gabadha dulqaadka u ee ka dhammaata ma ahine marka hore si deg deg ah kuma soo saarto maadaama dadaal badan uu guurka uu ka dhexeeyey ama uu ay kasoo sameeyeen isku dulqaad fara badan ay kasoo shaqeeyeen isku haddana dadaalkaasi iyo saameyntaasi qoyska u dhexeeyana uu durbo uu markaasi ay u sharciyeysteen habka nidaamka caadiga ah ay ku dhaqaaqeen waxa haddana ay fahmayaan maxaa wadadan dheer loo soo maray maxaa la iskugu faahnay maxaa halkanna keenay keliya waxay noqonaysaa in qofka uu asaga intuu meel fariisto uu kadibna maskaxda maskaxdiisa uu ka shaqaysiyo yidhaahdo maxay tahay qoyska yuusuf wuu ii sheegay dad kale waa ii sheegay aabbaa laga yaaba inuu kuu sheegay hooyaa laga yaaba inay kuu sheegtay habaryar baa laga yaaba inay kuu sheegeen dadka saaxiibada oo ayagana guul soo mareen laga yaaba inay kuu sheegeen waxaa lagu leeyahay samar iyo dulqaad falfiiri bal waxau leeyahay samar iyo dulqaad si kastaba ha noqotee waxaa jira qaab kale oo markaas lagu qeexi karo ereyada sida waafaqsan sharciga xitaa in wax koox dhan ay markaas ay qarabi karto waxa keliya ama sixi karaan ama hagaajin karaan laakiin ogow hal keliya ayaa sixi kartaa waana qeybta qoyska oo ka waran waxaa laga yaabaa in badan baa hadda ka hor ku yidhi shaksi baa hadlaa waxaa dhegeystaa gabar gabar baa hadashaa waxaa dhegeystaa nin mar bay wada hadlaan dadkana way wada dhegeystaan dabcan waa tan oo kale soo hosgelaysaa waxaa kili balfiiri qoyskaas waxaa laga yaabaa in haddii ay wada buuqaan ay aada markaas hasrad iyo dagaal iyo buuq ay ka dhexdhici karaan laakiin haddii gabadha soo naxariisato soo jeesto ay ku dhahdo xabiibii raali noqo fariiso waan shiinaynaa waan sahmaynaa ninkana waa sidoo kale wuu ku fahmi wuu ku dulqaadan laakiin labada qof wahmo qofka inuu marka hore afkiisa uu furaa laakiin haddaad iskabriisa ka baran qoys waxba kama fahansanid haddaad dhahdo orod bax galbo horaanba meelahaasee taagneed aniga baa gabar kaa dhigay maya taa waa sharaf darro sharafteedana waa kaga ciyaartay gabadha eradaasina waa muhiim maha laakiin haddii iswada fahantaan oo qoyskaasi yaxyax carabi ilka waa isqoomaan mar qaar waa muhiim in qaar ay qoyska runta laisku sheego laisku bidhaamiyo gabadha iyo ninkaba waa dan ay ugu jirto ayaga nafsadooda laakiin ma ah mid markaas in daaqada ay ka baxdo ama hadalkooda banaanka aga baxo ma aha haddii banaanka uga baxan dad fara badan baa fahmayan dad badan baa ku buuqayaan ama dad badan baa siday rabaan qaar way kugu farxayaan qaar way ka naxayaan qaar way sida danaan way bumbuuninayaan qaar kale waxay kaa sheegayaan wax aan markaas munaasab ahayn labada qoysa dhinacyo kala duwan hadallo qaar iska kala sheegayaan waa taasi ma aha laakiin kabar hadeega araygii ama ninkii hadduu ku qabsado ama waxyaala qaar uu kugu qabsado bal kabar hadday gabadha si naxariis ay kuu tiro way dhacday raali noqo mana dhacayso fariiso waan xalinayna walaale in adeer fariiso gacaliya halkan buuqa ka yare guriga ma noobal yacni gabar maskax halkaa hadday kula imaato reerkii waxyaala fara badan bay ka bedeshay waana habka keli uu ninka ku qaboobi karo kuna xasili karo horaan baa lagu yiri in gabadha ay hadalkeeda ninka keliya aad maqlaysa sheekh xasaan markii gabadha dabcan ninka guriga uu soo galo haddii ninka lagu yiri ababab war ninkii libaaxi baa soo galay war xaaji soo dhowow isla markuu kala badan xitaa cajiskii iyo buuqii waxyaalihii ka saarna wuu ka degaya qofka waxaa arkaysa qofka ninkuu fahansano oo aysdurbadii kabihii iyo dharkii xilliguu iska sibaad garanaynin oo marada uu soo qaatay oo agtaada uu taagan yahay waxaad karanaysa uu ku leeyahay ii waran see tahay isla markana albaabka hore markaad ka aragto ninkaada wejigiisa ilan gabarh way akhrisanaysaa ninka way garanaysaa ninkeeda gabarh weliba ninkeeda way garanaysaa markuu guriga soo galaya markuu ka baxaya iyo markuu fadhiga fadhiya markuu jiefka fadhiya waxaaso dhan cid u tilmaamaysa ma lahan awba waxaa rabaa inaad markaas kusoo boodo tiraahdo aga war ninkii waa libaaxi baa u soo galay guriga war soo dhowow qaabka markaas loo baahanya gabadha inay ku fahmi karaan marka saaka ereyga ama macnaha qoyska cid waliba way maqlaysaa waa la isguursaday waa la kala furay waa la tegey caruur baa laisku dhalay waa la sheekaysta waa la joogaa waa sidan waa la maqla laakiin muxuu yahay qoyska maxay qoys u ku yahay muxuu qoys ku bilaabmaa muxuu qoys lagu heshiiyaa maxaa lagu wadaa maxaa heshiisna lagu yahay qoyska saaka barnaamijka diiradda ku saari doona iyadoo qodobo fara badanna ay inoo dhiman yihiin dhegeystayaasha qaybaha dambe aan la wadaagi doono hadduu ee bahraali ka noqdo dhegeyster adiga ha iga fogaanin ha iga dheeraanin aan soo qabto mid ka mid adeega qaybta barnaamijka ah wal class aqaqaan hospital lixdan iyo afar sano ayuu jirsaday isbitaalka iminkana xuduudta saddex waxay ku taala buckland bukaan jiif bukaan socod ayuu qaabila isbitaalka ah wuxuu kusii kala fidaa iminka wadamada kenya uganda tanzania isbitaalka iminka waxaa ka go-an sidii bukaanada ula tacaali lahaa sidoo kalena u shaafin lahaa rabbi wax shaafiye waxaase laakiin ugu dabcan uu ku keenay ama uu keenay dhaqaatiir heer sare ah dhaqaatiir afar iyo labaatanka saac joogaan oo boqol iyo labaatan ka kooban oo kuwa specials ama dhaqaatiirta taqasuska goonida leh bukaanka markaasi deg dega la keeno bukaanka markaasi u ballansan oo la doonayo in dhakhtarka ay la kulmaan waxaasoo dhan ayaa laga shaafinayaa dhakhaatiirta halkaasi joogan waxaa ka mid ah sida dhakhaatiirta kanekolojiska kan macaanka kan kiliyaha kan sokorta kan dhiikarka kan qaliinka guud kan qaliinka markaas u baahan maskaxda xanuunada macaanka xanuunada ilkaha e n t-ga iyo maqaarka dhammaan waxaasoo dhan ayay isbitaalka kaa caafinaya kaa shaafinaya rabbi wax shaafiye xaafadda siliya imikan lagaaga furay haddii zaxmad fara badan culeysa fara badan aad tegi jirtay wadamo fara badan aad raaci diyaarada aad raaci jirtay qarashaad iyo zaxmad aad geli jirtay shaybaaradii ugu dambeysay iyo waa shaybaaradii ugu dambeeyey iyo agabkii mashiinadii qalabkii ugu dambeeyey lagu keenay xaafadda siliya outreach medical center qofka bukaanka halkaas lagu ogaanaya xanuunka halkuu ka ildiran yahay halkuu ka xanuunsan yahay sida loo hayo iyo waxa dhibaato uu keenayo qofka adeeqalintahay haddii ay tahay daawooyin in loo qoro dhaqaatiirta ayaa isla kaashanayaan laba iyo saddex dhaqaatiir isla fiirsanayaan kadibna la go-aan kama dambaysa laga soo saaraya maanta haddii adoo markaasi aad aadi jirtay dhankaas iyo wadooyinka cariiri mashquul iyo puntland xaafadiisli maanta booqaanku leenahay adigoo ballan la qabsanaya ama ballan lagugu qabanaya dhakhatarka ah iyo xanuunkaada oga sheekeynaya ama u sheeganaya si xarunta ama xanuunkay u ogaadeen dhakhaatiirta specialiska ah eber toddoba saddex eber eber hal hal sideed sideed sideed lambarka waa eber toddoba saddex eber eber hal hal sideed sideed sideed lambaradaas ayaa si toosa oo la xiriiri karta aqaqaan hospital xaafadii sliya sliya outreach medical center waad kumaasantiin sidaa quruxda badan aad u dhegeysanaysaan oo la socotaan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari dhammaantiin subax wanaagsan ay leelinahay bihiin barnaamijka dhexe ayaan ku jirnaa hogaanka dhegeysa arrimaha qoysaska markaasi diiradda saaka ku saaran xero fara badan iyo waxaan markaasi ku macnaynay waxaan saaka soo hadal qaadnay kaga hadlanayna wuxuu yahay qoyska maxaa uu yahay qoyska maxay tahay waxyaalaha markaasi in badan dadka isweydiinayaan lagu tilmaamo qoyska iyo waxaa markaas ay ku saadaaliyaan qoyska adiga ma fahansan tahay wadada dheer la qaadayo qof waliba uu qaldami karaa ilaan dadka marka qaar xitaa waxay kuleeyihiin dabcan qoyska waa calaf ama reerka waa calaf dabcan calaf wuu noqon karaa laakiin wadada iyo wadiiqada markaas loo raaco ayaa aad u tiro badan hog sida qaar waxay ku tilmaamayaan ay kuleeyihiin qofka haddii hogga gacanta ula galo waa xilli mugdi adigoo ku sugan maalin asan joogin habeen aad ku sugan tahay xoggaasi gacantaada la gasho waxaa laga yaabaa in lagaa qarino amaasan lagaa qarinin macno fara badan lagu tilmaama laakiin tani way kaga duwan tahay qoyska lagaa qanimsaya lagaa qaninin waxaa laga qaninkaasi lagaa qanina inaad aad ku cibro qaadan karto mise wax badan aad kaga fahmi karto laakiin horta ma yahay qofka inuu fahamsan yahay waxaa la tilmaamaya la sheegaya war xogga war xogta markaas iminka laisla wada dabcan xogta laisla wedaarsanaya ku saabsan qoyska horta asaga ma ka dhadhacsanta ma fahamsan yahay waa su-aasha laisweydiinayo waa su-aasha aanay aan raba inuu qof waliba uu fahmo waa su-aasha markaas uu qof waliba u aad ku danaynayo maxaan danaynaya muxuu qofka danaynaya adiga waxaad danaynayso ayuu qofkan wuxuu danaynaya waa shayga keliya markaasu loo baahanya in la barto ku raaxaysiga waxyaabaha si kala duwan ama qofka la doonayo inuu fahmo waxay tahay nolosha inuu qof waliba uu doonaya inuu raaxayso qof waliba uu doonaya inuu nolol fiican ku noolaado laakiin jihadee loo qaada nolosha waxay soo dabcan soo martaa heerar kala duwan culays xawaaro maadi iyo had iyo jeerba waxaa qofka rabitaankiisa ama u baahan inta badan si ay markaas un looga maarmo in ay markaasi waxyaalaha jiljilaaca waxyaalaha dabcan qofka intuu mugdiga ku jiray ayaa laga doonaya inuu qofka ka maarmo uu ka gudbo oo marxaladaasi mar dambe uusan dareemin waxaa keliya qofka uu kaga bixi karaa waa markii lagu leeyahay qoys dabcan waxaa arkaysa qoys qofkii ninkii waa u quraxsanaaday gabadhii maasha allah noqotay waxyaalo fara badan arkaysa hadallo qaar afka dadka ka soo baxaya laakiin ma isweydiiso wuxuu yahay qoyska intaada inteeda kale waxaa markaasi baran doontaa cashiro sida markaas loogu waxay tahay markaas loogu raaxayso nolosha inta qoyska aad ku nooshahay inta qoyska aad markaas aad ku jirto waxyaala fara badan cashiradaasi waxaa hubaal ah in markaasi oo dabdhaxaad ay noqon doonto qoyskaada oo dhexda markaasi laga jebin doono mise dhexda laga soo geli doono haddii markaas dhexda uu ka dhisan yahay qoyska waxaa markaas hubaal ah in aan markaas tafaraaruq fara badan aysan ama daldalaac fara badan uu kasoo bixi karin qoyska taasi waxaa keenaysaa marka hore tilaabadii hore aad qaadaysay oo daqiiqadii hore aad qaadaysay ayaa wax badan ka fahamsaneed ka ogeed inay qoyska wuxuu yahay ay tahay waxaa tusaale fara badan ayaan saaka usoo qaadanay waxaana fara badan aan saaka isla wadaagnay dhegeystayaal inta hore barnaamijka aan furfurayna saaka malaha xoogaagan ma awoodi doontid qoyska dad ay qaar iska dhaadhicinayaan ma sii wadi kartid mala sii socon kartid qoyska inta ka badan markuu qofka ku leeyahay fahan waxaa laga haystaa dhibka dhanka guriga ma sii wadi kara intan a ah ma sii wadi kara weliba gabdhaha u badan maxay u leeyihiin maya intan uma dulqaadan kara ma sii wadi karo qoyska fahan gabadha markay ku leedahay intan kuma dulqaadan karo walaal waan kuu soo dulqaatay waan kuu soo samray markay ku leedahay fahan waa sheega gabadha ay leedahay intan ka badan kuma sii dulqaadan karo waa runteed way dhihi kartaa awood bay u leedahay xaq bay u leedahay laakiin intan ka badan kuma sii dulqaadan kara haddii mar afkeeda ay ka soo baxdo ogow waxaa dhib aad ku hayso adiga weeye hadaa gabar dhib aad ku hayno ilaan iskama soo baxayso gabar kuma dhahayso dhib baad igu haysaa marka hore kuma dhahayso marka labaadna kuma dhahayso marka saddexaadna kuma dhahayso laakiin markay dulqaadan wayso ayaa la soo shacbaxaysaa ama la soo shirtagaysaa ku leedahay halkan ayaan waxan waxan ayaa dhib igugu haysaa walaalo ma iga gidaan kartaa laakiin markay iga daa ku leedahay waa dabcan wax soo jiitamaya wax soo socday qaar ayaa iska dulqaataan qaar ayaa dan iskaga dhigin waxaasoo dhan maha laakiin mar ay gabdhaha dulqaataan dulqaadkoodan mar buu dhammaadaa hadduu mar dhammaadana bas weeye wixay doonaan bay markaasi ku dhaqan kara ilaa maatan markaasi fahanka leh oo markaas doonayso in ninkeeda ay jilciso gabdha qaar waxaa jiraan xarifaal ah xarif aad u ah gabdho xaaqa jiraan markaas in badan soo waana soo qaatay hawareerta waana kasoo qaadatay gabdha saaxibada horaan lasoo goos waana kasoo qaadatay waxaa laga hooyada in waana kasoo qaadatay gabdha qaar iyayaashooda nool lagayaba in waana kasoo qaadatay marka gabdha qaar waxaa jiraan rag jilciyaan aad u jilciyaan si u roontahay u fiicantahay u fiicantahay ba mar soo istaagay xilada laakiin ninka waa inaad markaas maanta geedaha kala boodaa saddex maalmood afar maal shan maalmood ilaa markii dambe uu yaabo markaasuu dhahayaa ta maanta waa serious sababaa maanta way ka go-on tahay san kuma ogeyn wax aada samaysaa jira laakiin ayada ma aha inay reerkaas ka tegta reerkaas burburisa ma aha caruurtaas ka tegta asaga ka tegta ma ahan laakiin waxay leedahay ninkan inay soo jeediso ee keliya danta ugu jirta wayna soo jeedinaan mar qaar oo arkaysaa gabdho badan aada u soo jeediyaan waa loola baahan yahay waana sheega laga doonaya cid waliba gabar waliba rag qaar waxaa arkaysaa leedahay maanta way u kacsan tahay xilli hore guriga sii tegaya way yara kacsan tahay anigo intay yara degayso ma aragtay isma arkayno waa tahay ka faa'iidaysiga duruufaha qaar sida inaa qofka waxyaalo badan inuu ka fahmo noloshiisa qaar waxaa arkaysaa tusaale markaan usoo qaadano waxaa laga yaabaa markaad meel kayma aad degto inuu qofka uu doonayo inuu indhihiisa xero fara badan ay qabtaan sida inuu buuraha fuulo in meelaha xeebaha uu tego in halkaas uu ku dabaasho in wax dabcan markuu nolosha uu tego dabcan markii xitaa meelaha qaar qofka uu tegayo ama nolol kale uu noloshiisa ama indha ay kala qabanayaan reer ma aha waxaa uu doonayaa in meelahaas uu firfiiriyo in meelahaas uu kusa socdo waxaa laga doonaa marka lagu leeyahay adduunkaadao dhan ka dhiga gurigaada ama qoyskaadao dhan ka dhigo yaa adduunkala yeelanin adduunkaada keliya markaas waxaa lagu leeyahay adduunkaadao dhan waxaa keliya ku koobi kartaa gabadhaasi iyo reerkaasi iyo reerkiina qoyskaasi o dhan qoyska markii loo xulubay soo geli karaan qoyska adiga aad ka dhalatay qoyska gabadha ka dhalatay iyo qoyskaad caruurta ah ayaa markaasi ay ka dhalan karaan ama ay ku ballaaran karaan qoyska waa sheeynka lagu leeyahay inay markaasi firaaqo fara badan ama wax fara badan ay kasii baxaan gabadha dhankeeda inay nolol fiican caruur fiican ay ku samayso keli waxaa ku xirantay in adduunkaada keli qoyskaada ka dhigato in xitaa laisku fahmo waa muhiim in qoyska laisku fahmo waa shay muhiim ah tahay dhegeysta weli idaacadda star fm codka gobolka waqooyi bari ayaan ka hadlaynaa dhegeystayaal haddaba qoyska dadka maxay ka fahansan yihiin maxay markaasi ku tilmaamaan maxaa qofka labada qof ee qoyska ay ku heshiiyaan waxaa keli ay keliya ay noqon karta maxay tahay waxaa lagu leeyahay wax ugu jira keliya qofkuu fahmi kara qoyska waa fahan keliya dabcan xitaa cilmu nafsiga markay ka hadlayaan mise dadka markaasi aadka ugu doondoleelo arrimaha qoyska markay ka hadlayaan waxay ku leeyihiin keliya waxaa lagu dhaqaajin karo ama lagu wadi karo ama sidoo kale qoyskaasi uu ku ballaaran karo mise uu ku nasan karo waa keliya fahan haddii gabadha fahamkeeda laga arko haddii ninka fahamkiisa laga arko waxaa halkaasi kasoo baxan qoys markaas iswada fahamsan caruur iswada fahamsan ayaa halkaasi ka dhalan karaa ilaa markaas dadka kale xitaa ay fahmaan qoyska qaabka ay ku dhaqmaan ay ku- ay ay ku ilaaliyaan ilaa wax waliba qof waliba waxaa markaas nidaam ay leeyahay oo qofka qofka kale kaga xisaabtami karo ninka lagala xisaabtami kara gabdha lagala xisaabtami karaa dad markaas isla fadhiyo dam- waa aragtay markii xafiisyada musaarooyinka kala duwan la- waa lasla xisaabtamaa wuxuu leeyahay waa- dabcan chairmanka ama duqi ayaa soo fariisana halka wuxuu leeyahay guddiga ay soo fariisanayaan waxaa- waa isxog wareysanaya maxaa la qabtay isbuucan maxaa dhacay maxaa qaadamay maxaa la xal- maxaa xal u baahan dabcan waa loo baahan yahay markaas inay wasiirka iyo oo dabcan ra-iisul wasaaraha madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha markaas inay kulmaan waa madaxweynaha waa madaxweynaha waa ninka halka gabadhan ay tahay ra-iisul wasaare waa hal- waa la iswareysanaya ra-iisul wasaare maxaa qaldan maanta maxaa la ansixi karaa ra-iisul wasaare sidee xal u keenaa ilan waa la iswareysanaya labada qof oo shaqeyn ka dhexayso guriga wey madaxweynaha uu hadlaya go-aamo qaar oo la imaana way ka diidaysa laga yaabaa asagana ra-iisul wasaaraha laga yaaba inuu go-aamo kala duwan la imaado ay ka diid asagana uu ka diido maya ma lismarayo waa la tabaabushaysanaya marka waxaa leeyahay berri aan iskugu imaana sharka maanta xiran yahay caawo waa la tegaya qolkooda la iska aadaya wakaas waa nolosha bastaas dagaal ma jira feer ma jira ilig ma la iska radin ma la isqaniinin ma la isku dharfin isbuuc baa laga yaabaa in waxyaala qaar la isku faham waayo laga yaabaa tusaale markaan usoo qaadanay dhulkan bal maanta aan iibino tusaale u qaadano laakiin maaha dhulka inaa iibiso adiga gabadha ay ku degan tahay tusaale ma aha in adiga hadda hadda waad ii maqlayso way dhegeysanaysaa ma aha gabadha in dhulka aad iibiso ma aha tusaale dhulka markaad iibinayso waa ina gabadhaad kala xajoodaa aad ku dhahdaa dhulkan baan iibinaynaa intan baa inoo gaartay hal meel kale dhulka gadanaynaa halkaas aan guri ku dhasaynaynaa dukaan baa halkaasi kaga furaya noloshaa rabaa in mar wax kale inay halkaas ay kasii anbaxdo waxay ku leedaha maya mada ukaada ukaada nolosha hadda waa lagu jiraa dhibna ma qabno alxamdulilah ma sii soconayso maya saas maya waa laisku diidaa shirka waa la xirayaa berri baa laiskugu imaana haddana shirka halkii baa laga sii anbaqaadaya maya haddana berri dambaa laiskugu imaanaya waa laisfahmo ilaa marka dambe dhexdhexaad laga noqdo arrintii oo markaasi bal arrimo markaasi dad qof waliba wada qaban karo adigana ku qaban karo gabadhana qaban karo in la soo saaro sidan isadan baan ku heshiinaynaa dadka heshiis ah ayaa markaas hawsha laga yaaba in dhulka la gado lagu heshiiyo qaab wanaagsanna markaas loo maareeyey ila waa arkaysa waa wado dheer ayuu soo maray wadadaas dheer ayaa loo baahan yahay markaasi qofka ama qoyska waxa keliya ugu yar ay ku tilmaamayaan waa fiiri waa waxa keliya ay ku tilmaamayaan ee leeyihiin waa shay keliya fahan ah haddii gurigaasi fahan laga dhex waayo waa nasiib daro ay ku tilmaamayaan kuna sheegayaan in waxba uusan sii socon karin iskuna fahmi karin waan kuu sheegay dhegeysa hadda maxaa la iskugu fahmaa qoyska maxaa la ninka iyo gabadha isku fahmi karaan Waa shay markaasi dhexdood u- u yaali karo oo markaasi aad u dhow maxay waxa keliya markaas ay wa- wadadooda saxda ay ku qaadi karaan maxay ka fahamsan yihiin qofkuu ka fahmi karaa qoyska dabcan gabadha waan soo sheegnay dadka qaar waxay leeyihiin ama sida markaad aad u waraysato waxaa leeyahay gabadha markay cunug ay xaamilo tahay ayay markaas qoysnimo yara dareentaa way yara dareentaa la leeyahay marka dabcan marka hore eh, qaarkood waxaa leeyahay waa iska galaan guryaha wareerka waa iska raggii gabadha ama raggii gabdhaha ama hablaha way wada galaan guriga ama waa markii wada guursanaya kama dhadhacsano maxay macnaha danta laisku guursanayo baahida laisku guursanayo waxa maxay tahay qoyska loo asaasayo loo yegleylayo dhibaatada in marxalada loo marayo ciddilu markaas ma fahansano laakiin keliya waxay fahansan yihiin in wax la gadayo guri la la aroosayo ama qof la aroosayo eh, arooska dhacayo laga baxayo ma aha taasi kani maaha hawsha ma aha La marka hore waxaa leeyahay qofka horta asaga maqaam ma leeyahay qofka asaga ma ka go-an tahay qofka asaga ma fahamsan tahay muxuu u guursanayaa muxuusan u guursanaynin maxay u guursanaysaa inay isweydiisa waay laakiin waxaa leeyahay marka hore waxaa kaga dhow aabbanimada iyo hooyanimada waa markay gabadha xaamilo ay noqoto kadibna xoola- hooyada ay soo dhawaato ay aad ugu xisaabto cunugaas uurka ku jira inuu soo baxo kadib waxay ho- dareentaa markay cunuga uu ooyo ay tiraahdo hooyo alla cunugii baa iiga oonayaa oo markay caloosha ay ka ogaato waa markay dareento gabadhan ah in hooyadeeda dhibkan ay la soo marto laakiin markaa ninka ma ogaan karo waxay ogaanaysa marka inaysan reerka u burburin ilaa markaas il- markii laga soo togo ninka dhib inuu ku hayo maahayn hadduu nin gabadha dhib uu ku hayo si walba waa in markaas la kale adiga gabadhan gurigeeda u daah ha ku mashquulin mashquulka faraha badan dhibka keena wey laakiin haddii aad mashquul adiga la imaato dantaas waxay markaasi meesha ka baxaysaa ma garanaysa sababtii danta adugu soo guursatay mashquulka faraha badan oo midda keeno in labada qof ay isku nacaan la yskuma mashquulo udaa gabadha waxeeda udaa reerkeeda udaa qoyskaas inay ku- uu isku day inay gabadhaas ay ku maarayso marka laga soo tago howlaha kala duwan ee adiga ugu weyn gacanta aad ku hayso maareydka masruufti waxaas laakiin waxyaalaha yaryar ee gabadha masu- ee gabadha gacanta ay ku hayso jikada iyo howlaha fadhiga iyo waxaas iyo dhan in adiga markaas la maarayso iyo maxaa intuu halkan ka bixiyo sidee sidee yeeshay wax yar baad u dhiibaysa markaas maanta la xisaabtamaysa waxaas oo kale ma loo baahno gabadha maanta waxay ku leedahay waxba yar baan u baahanaya waa kusoo bodays waxaa leedahay shan iyo shan kun baan kuna intee geysay laakiin ma ogid waxa guriga aad kusoo kordhisay waxaa laga yaabaa inaan waxba ka hayn inay raashinkii u dhamaaday laakiin aysan ku weydiin laeg ku dhahday raashinkii axmedow wuu dhammaaday balkeen ma aha laakiin waxaa laga yaabaa wix yaraa ay haysa inay markaas maaraynayso ay aad u yaryaraynayso laakiin adigu waxaa laga yaabaa inay kusoo boodo adiga uu daa waxay ku weydiiso ma waa haya berri baan ku siinaya berri dambe ima haye intaasoo keliya weliba si nidaam ah si wanaagsan si kalgaceli maxba ku jirtaa loogaga baahan yahay tusaale hadday kuusoo qata dhegeysal waddo dheer baad maraysaa waddo dheer baa waxaa laga yaabaa in tuuladaas aad garanayn dad aad ka garaneen tuuladaas waxaa laga yaabaa in waddo fara badan ay kala baxayaan waddada dheer si ay u socoto waxaa laga yaabaa in waddo kale ay kaaga hormaanto midig u baxayso waddo kale inay bidix ay kaaga hor waa waddo midig iyo bidix ay kaaga hormaanayso waddadaas baa laga yaabaa inaad garan laakiin haddaad tilmaamtay si xad aada qaadato dadka markaas ay kugu taliyaan ay kugu qa dabcan ay lagugu abaabiyo ama dadka ay kaaga dhaadhiciyeen in aad qoyska waxa u baahan yahay in gacantaada keliya ku jirto waa shayga keliya maskaxda inay furnaato qof haddii maskaxdiisa jaamgaraysanta mashquul ay ka jirta wax waliba lagula tiri ma qaadanayo ilaan wixii qofka aad u sheegaysa ma ahan qof haddii mariid ama qof maskaxdu ka jiran yahay waxaa u sheegta muu qaadanaya maya laakiin adiga fudeedka ma ah marka hore aad intaad tilaabada qaadin bal horta marka tashiga badi bal horta hawal xoog warayso maxay tahay qoyskanu bal adiga nafsadaada weydi adiga hooyada adiga inta lagu guursanin haddii lagu guursado waa lagu guursadaba xataa haddii lagu guursado dad qaal waa weydiin kartaa iyadada waa weydiin kartaa hawaryaasha waa weydiin kartaa hooyada xitaa waa weydiin kartaa waxaad leedahay hooyo muxuu yahay qoyskan waad ku ware waxaa laga yaaba mar qaar inay kugu qoslaan maxaa ma ku weerartay haa runtaa sheegaysaa ninkaada ma aha dad kale ha la wadaagin ma qoysaska weydi hooyooyinka weydi dadka waxgaradka weydi la fariiso waxaad ku tiraahdaa muxuu yahay qoys oo shalay sumaad guursanin haa oo maad garanaynin maya ma ku wareerta haa sidan iyo sidan iyo koob iyo laba iyo saddex haa gabadhii ma arkaysaa ku kale u tegaysaa qoyska muxuu yahay waa laba iyo saddex iyo afar ku kale u tegaysaa muxuu yahay shan iyo afar iyo lix muxuu yahay toddoba iyo siddeed iyo sagaal muxuu yahay toban iyo koob iyo toban laba iyo toban intaasay gabadhi markaasi ku filan markaasay baraarugaysaa markaasay wax badan ogaanaysaa markaasay ka dhaadhacayaan markaasay ogaanaysaa ku leedahay nacam waaba midda markaas iga maqneed haddaan saan walow ogaan lahaa markii horeaba ku bilaabilaa ku gudagela isla sidoo kale adigana waa lagaaga doonayaa waa lagaaga baahan yahay bal inaa iska galay orod looma baahno waa midka la-aanta maanta aan kaga hadlayn dad badan in badan baan kasoo hadalna islaheen qoyska ha la ilaaliyo qoyska waa in isku naxariista in isku dulqaataa la wada shaqeeyaa isfahmaa la wada socdaa sax cid waliba taas maa ka dhaadhicsan laakiin saaka waxaa naga go-day muxuu yahay qoys muxuu qof ku sifeyn karaa muxuu ku macnayn karaa wadada loo maraya wadadee weeye labada qof maxay ku heshiiyaan maxay isku qabtaan waa shayga keliya maxaa la isku qabtaa maxaa lagu wadeeshiyaa wadadee loo raaca wadiiqadee dariiqadee loo raaca qofka muu fahansan yahay gabadha ninkana muu fahansan yahay haddii horaan waxyaalo fara badan laiskaga faham wax kale miyaa soo baxa ma aha saa filanayso waxaa leeyahay gabadha tusaale feeri markuu qofka banaanka uu joogo tusaale gabadhan usoo qaadana markay banaanka joogto iyo marka banaanka feeri markaa banaanka joogto iyo markaad guri soo gasho way kala tusaalehan kuu soo qaadanaya banaankaad joogtaa walaal waxaa leedahay albaabkan iga fur albaabkii baa soo gashay gurigii markaas saa usoo gashay albaabkii baa xiran waxaa soo gashay mugdi ahaan baa soo gashay iyo aftiin fara badan aan jirin waxaa laga markaa inaad nalka shidato sax mise faynuusti ama aftiinka aad shita mise tooshka gacanta aad ku haysat inaad aad shidato qof waliba meeshuu joogaan kula xisaabtamaya sax haa laakiin ka waran markaa banaanka joogto aftiin uma baahnid toosh uma baahnid maalin cad baad joogta wax walba waa kala arkaysaa laakiin gurigaas weliba u baahan tahay aftiin marka banaanka joogto gabadha iyo markay gudaha joogto way kala yihiin markay banaanka joogto meesha rabtay aadi kartaa gabadha meesha rabtaa lagula xisaabtami karaa waa dabcan waalidka leeyahay gabadh intay ka baxda maanta maxay gabadh intay ku daaday maanta waxbaa soo qabsansa haa asxaabtaada gabdhihii saaxibada la aadi kartaa ballama aadi kartaa dad kale la soo ballami kartaa meel kale wax kasoo qabsan kartaa saaluun baa aadi kartaa cid kala sheekaysanaysa malahan cid aad wax weydiinaysa malahan halkaas howlaha iska wadan kartaa laakiin guriga ma soo gashay haa waa lagu qabanaya sharciga waa ku qabanaya ilan waa idan inaad weydiisato wakaa qoyska lagu sheegaya gabadhi waa inaad tiraahdo waan bixi rabaa xabib igacaliye cilaan baan soo marsan rabaa timihii baan liisoo hagaaji rabaa meel baan soo aadi rabaa isla maqribka waan kasoo gaaray insha allah cunugaas iisii fiiri ma soo daqsanaysaa maanta meel baan aada rabaa cuntaan kuu diyaariyay isbitaal baan aaday cuntada meeshaasaan kuu dhigay saas awoodii baa soo baxaysa marka socodkii faraha badan wuu yaraanayaa dhaqdhaqaaqii faraha badan baa yara- maxaa soo baxay mas-uuliyaddii baa soo baxaysaa marka laguu sheegayo taas waa qoyska laakiin adigoo waxba aan la tashanin ma ka bixi kartaa gurigaada ninkaadaan la hadlin iskama bixi kartaa sidii shalay banaanka markaa joogtay iyo gudiga hadda guraha gudaha markaa soo gashay hal ma aha waykelin waa laba waykelf waa kaafi kala dheeri maxaa kugu soo baxay marka maxaa kugu soo kordhay maa baxdid oo maaska tegtid shalay waaba soo socotay maanta maa socotid maya waa marka waxaa ogaatay inaad mas-uuliyadda tahay waa inaad ra-iisul wasaarihi aad tahayo xilka lagaa qaadin ma loo baahna in xilka lagaa qaado ra-iisul wasaaraha xilka laga qaado ma ceeb wey waa inaad markaa halkaa ku xididaystaa waa inaad dhahdaa ra-iisul wasaaraha koowaad siduu wax u qabtay ra-iisul wasaarihii labaad uma qaban karo ilaan waxaa laga yaabaa in ra-iisul wasaare kale uu soo magacaabo ninka adiga aada ogeyn ama laga yaaba inaad adiga ogta lasoo magacaabo marka ra-iisul wasaaraha waa inuu noqdaa ra-iisul wasaare ugu fiicna aan la soo shaqeeyay ha- ilaa haddana ifahansan oo markaan la hadlo tale aan ka qaato waa inaad noqotaa ra-iisul wasaarihii labaad iyo kii saddexaad oo inaysan kusoo gaarin haddan kuusii sheegaya haddii tii aad labaad tii saddexaad aad tahana asgeejiya waa tahay weli idaacadda star f m codka gobolka waqooyi dhegeysanaysaan dhegeystayaasha iminka qaadka telefoonada u furaya dhegeystayaal ibar toddoba ibar laba saddex shan ibar ibar sagaal ibar ibar toddoba sideed ibar hal ibar shan hal ibar shan arrimaha qoyska dhegeysanaysaan dhammaantiin dhegeystayaal meel walbaa joogtaan naga dhegeysanaysaan dhammaantiin iminkan aan soo qabta mid ka mid adeega qaybta barnaamijka ah haddii aad ka ama aad raadanayso ka- ee, a- aad karaysanayso dhul horumarsan oo jabi degan oo ku yaalo iskaashatada maalgashiga ee safaricom ayaa ku haysaa qayb ugu fiican adeega ee markaas ay kugu talagashay oo maanta uu qof- uu qofka uu ku horumarsan karo safaricom investment waxay iibinaysaa mashruuca kiambu marina garden oo xigta aagga tatu city ee ruiru ismaamulka kiambu waa maalgashi aan noociisa lahayn oo soddon daqiiqa u jira bartamaha nairobi waaw inta caadi ma ahan haddiiba soddon daqiiqa oo la soconayo maanta waxaan ku leenahay halkaasi gaar oo dhul qiimo u jaban dhul markaasi bal meelaha marar qaar waa inaad maalgashi xitaa samaysaan mase dadka kale aad dhex digtaan oo muhiim waxyaalo fara badan baa ka baranaysaa waxaa la soo galaya bartamaha nairobi ama laga soo galaya bartamaha nairobi westland iyadoo markaasi loo sii maraya jidka weyn ee thika highway iyadoo s- sidoo kale laga soo gelayo magaalooyinka thika iyo kiambu loona marayo wadada northern Bypa- bypass marina garden kiambu waxay ka kooban tahay ama adeegyada eh, madad- qaybta markaasi madadaalada caruurta oo ay caruurta ku ciyaaraan waqtigoodana ay ku qaadanayaan iyo saldhiga booliiska halkaasi oo aan ka fogeyn ama goobta ku dhex yaalo waxaa aada uga dhow xarumaha laga dukaamaystay ay ku jiraan dika road waa road mall village market two river mall bangiyada isbitaalada iyo weliba meelaha cibaadada sidoo kale laga hela qoysaska waxay heli doonaan meel aada uga habboon maadaama guriga uu u dhow yahay dugsiga waa dugsi tayo leh sida markaasi nova Bion- bioneer wood creek international iyo sidoo kale crowdwood international school waxyaabaha aad ku aadka ugu muhiimka ah oo ku yaalo waxaa ka mid ahaa ah, korontada biyaha biyo nadiif ah iyo weliba eh, xiriir markaasi dabka iyo weliba deyr markaasi koronto ah De- prob- oo dabcan waxaa iminkan markaasi laga doonaya lacagta oo ka bilaabanayso saddex dhibic laba waa saddex dhibic laba milyan iyadoo markaasi ku jirto qorshaha aad ku bixinayso in muddo ah sagaal bilood gudahood aad ku bixin kartaa xubnaha safaricom investment iyo weliba shaqaalaha safaricom waxay helayaan qiimo dhimis ama ay hayaan qiimo dhimis eh, konton kun oo halkii boos oo ay iibs- eh, qofka oo i- iibsanayo waxaa jiraan waxaa jiri doonaan maalin la iskugu imaanaya dhulkaasi oo ku ku beegan eh, si markaas dadka ay usoo indheendheeyaan sidoo kale u fiiriyaan dhulka la sheegayo shan iyo tobanka bishan juun labada kun laba iyo labaatanka wac maanta lambarkan ibar toddoba laba sagaal hal laba hal laba hal laba oo aad ka faa'iidaysan karto dhulkaasi dhegeystayaal maanta safaricom investment cooperative saaxiibka maalgashigaaga dhegeystayaal ha noqdo wac lambarkan ibar toddoba laba sagaal hal laba hal laba hal laba ka faa'iidayso wacan dhegeystayaal dhulkaasi waa dhul qiimo jaban sidoo kalena maalgashi aad ku samayn kart aad ku samaysan karto dhegeystayaal wuxuuna xigaa tatu city ruiru soomalka kiambu lacag qiimo jaban ayaa markaasi lagu kala iibanayaa halkaas wax waliba aad ka heli karto qofka uu marka wax waliba oo dhammaystiran oo bannaanka aad iga raadsanayd ma aha laakiin jabi degan carruurtaada sidoo kale waxay badan ay kaga fahmi karaan kaga baran karaan jabi deganna nico wanaagsan aad geli karto dhegeysta dhulkaasi qiimaha jaban ee safaricom ee ku keenta maanta babooqo shan iyo labaatanka ballantayna waa haata dhegeystayaal maanta waa lix iyo labaat- waa lix iyo toban shan iyo lix iyo- waa maanta waa lix iyo toban dhegeystayaal shan iyo tobankana waa la baxaya shan iyo labaatankana waa la baxaya halkaasi maan isugu imaanno oo maan wada tegno oo maan soo wada fiirinno oo maan soo wada eegno dhulka la sheegayo lambarkan wac bal meel ku qoro iminkan hadda wac lambarkan eber toddoba laba sagaal waa eber toddoba laba sagaal ma qortay mila socotaa eber toddoba laba sagaal hal laba hal laba hal laba waa hal laba iyo hal laba iyo hal laba saddex mar oo soo noqnoqonayaan eber toddoba laba sagaal jolof jolof jolof isku soo noqod wanaagsan ayaan leeyahay halkaasaan kaga baxno eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaasha qaayaha iyo qadarinta iga mudan iminka waqtiga dhegeystayaasha aan siin jiray fikirkooda aragtidooda mar ku aadan barnaamijka arrimaha qoyska in badan waxaan filayaa in wax badan ay kasoo fahmeen aragtina ee wax badan ay ka dhuuxeen qodobka saaka miiska markaasi aan soo saara dhegeystayaal qoyska muxuu yahay maxaa ay tahay waxaa laisku qaataa maxaa laisku fahmaa maxaa laisku qabtaa maxaa ka qorshaysan waddada la raacayo waadadee dariiqada la qaadayo wadadii- dariiqada saxda ahayd miya maxaa way ka fahansan yihiin maxay ka fahansantahay gabadha muxuuna kaga fahansan yahay tusaale waa ina muhiim dhegeystayaal kaftankana waa noo furan yahay maanta qadka dhegeystaha ugu hore barnaamijka noo daafurayo ayaan soo dhaweynaya walaal soo dhowow wacalaykum asalaam waraxmat ullahi wabarakaatu
yuusuf asalaam walaal waan kaa qaada walaal magacaaga
hani maxmed oo joogta mandheera haniya soo dhowow
sandhawe wax aqli qab maanta waa u aqliyeyse wax aqli qabine mhm
haddaan barnaamij sharuurti galo aada iyo aad waa tahay gabadhaasi qadka kasii baxday waan ka xumahay n way ku mahadsan tahay fikirkeeda intaas jo- intaas oo keliya nagu filan laakiin waa sii fiicneed inay sii faahfaahiso walaal soo dhowo magacaaga
waa maxamed ojow nairobi maxamed maxaan kugu daraa
maxamed ibrahim maxamed ibraahim soo xi- soo dhow saaxib
waxaa laga hadlaa maanta khamiis ee arrimihii qoyska soma aada iyo aad
Had- waan dhegeysanaya macnaha si fiican ba u taabatay Ee, qoys waxay looga baahiyay labada qof ama labanahay mhm
sama garanin aada iyo aad
marka aniga waxaan leeyahay mhm labada horta waa isfahan mhm
marka way jiraan laba qof oo maaragtay lacanta shan oo maaragtay iska bax ninka iska baxa iyada iska baxda oo aan tala iskula heen ayaa badan mhm marka dadka waxaa keenan waa taas horta maxamedow horta marka hore intaan arrintaas sii gelin horta ma fahansannahay horta qoys wuxuu yahay adig maxaa ka fahansantahay qoys qoys muxuu yahay maxaa kugu soo dhacaya markaa maqasho qoys maxaa maskaxda eh, ku soo dhacaysa maxaa ku jawaabaysa markaa maqasho maxamed qoys buu yeeshay
qoys waxaan ka fahamsanahay waxaa in ay tahay deganaan iyo in qof oo maaragtay nolosha ka ismaysan deganaan maslaxa iyo maaragtay xasil ay tahay macnaha xasiloon mhm
saasaan u fahamsanahay aada iyo aad intaasoo keliya
fikirkii waa kaa maxaa kaloo markaa kugu soo dhacaya tusaale ah, maxamed qoys buu yeeshay bal fiiri maxamed qoys buu yeeshay maxamed maxamed ibraahim qoys buu yeeshay gabar baa loo guuriyey reer buu degay meel buu degan yahay maxaad dareemaysaa
waxaan dareem waxaan dareemayaa in magaciido maaragtay uu meel dheer joogo haye dareemayo macnaha ee oo aan ahay qof lagu xisaabtamaayo oo maaragtay meel dheerta lagu imaan karo lagu nasan karo qoyska aada iyo aad saasaan dareemaya mas-uuliyad okay okay usii guduga marka qodobada kale
qodobada kale aan ka hadlayo mhm
marka waxaan leeyahay waqtiga ugu dambeeyey mhm sanooyinka ugu dambeeyey waxaa nagu soo badatay qoysaska burburaya soo batay mhm soo garan aada iyo aad hadda toddobaadihii aan soo dharnay hadda gaarisa meeshaa ka dhacday mhm
qofaa maaragtay oo maaragtay lagu sababay oo maaragtay dishay oo ninkeeda saas kale sayid ku shugtay aada iyo aad
waxyaalahaasna maaragtay waana qoysas ilmana dhexeeya laba ilaa shan cunug meesha joogin laakiin gabadhaasi ma xugmin karno n ma xugmin karno gabadhaasi laga yaaba in gabadha inay yara xanuunsatay gabadha inay wax buuquu ku furmay la fahmi waayo allahu aclam ma- ma- kama ha- taa Ah.
kama hadli karno mana xugmin karno
ah haye
marka waxaan leeyahay in macnaha qoysaska mas-uuliyadda la qaato Mhm.
oo maaragtay labada qof ay kastaan laba qof oo maaragtay un meel iskugu imaatay ay noqonina maaragtay ay- ay arrimaha sidaas oo wada hadlaan aad baad umahadsantay maxamed shukran aad u mahadsan yahay maxamed nairobi iga soo baxay uu ku mahadsan yahay dhegeystayii labaad ayuu ahaa markii laga soo tago gabadhii ugu horeysay ee hani axmed ee dhankaasi mandheera bal dhegeystaha khadka telefoonkan siiyo walaal soo dhowo magacaaga
helo waan ku salaamaya walaal magacaaga asalaamu calaykum wcalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
waa maxamed ibraahim maxamed oo kala soo xiriiray county madera maxamed
maxamed ibraahim maxamed soo dhowow
aad iyo aad waa dhegeysanayay barnaamijka qoyska iyo arrimaha eh, marka aad iyo aad waa dhegeysanayay mhm
horta waa ereyga qoys waa maxay qoys aada iyo aad
waa lamaane eh, eh, nin iyo naag yacni guri leelay ayaa horta qoys la yidhahdaa haye
Eh, qoyskana marka ugu dambeysa wuxuu noqon doonaa kala balaar ha waxaa imaan doona awlaad insha allah sax aada iyo aad
marka qoyskaas eh, wuxuu noqonayaa qoys yacni lagu tashado oo lagu yeesho qaranka aada iyo aad oo la yidhaahdo heblow xaguu degan yahay eh, qaraanka ma laga soo qaaday iyo yacni dhiig wax kasta waa laga rabaa ma garan sax qaaraankii
marka qoyska soomaaliyeedna maasha allah wuxuu kamid yahay qoysaska ugu ballaaran caalamka inkastoo caqabadooyin badan ay soo wajahaan waxaa la yidhahdaa lixda bilood ugu horeysa uu qoyska uu ka badbaado buuq iyo qallalaaso qoyskaasi waxaa la yidhahdaa wuu sii jiraya insha allah
saddexda bilood Ah, lixda lixda bilood ugu horeysa uu ka lixda badbaado waa lixda bilood ugu horeysa haddii qoyska qaylin laga maqlin haddaan laga maqlin qallaaso iyo buuq waxaa la leeyahay dadka baara arrimaha qoyska waxay leeyihiin qoyskaas eh, mustaqbalkiisa ma xumo aada iyo aad laakiin qoysaska soomaaliyeed haddaa u fiirsatid eh, arkaysa lixda bilood ugu horeysana qallaaso iyo buuq ku bilowdo haya sanadka marka la dhamaadana inay kala tagaanba wiilka gabadhi aada iyo aad
marka lixda bilood u horeysa de qofka eh, isku celin waayo Aha, eh, waa culayskeeda aha.
marka eh, khalaas horta carab ilkaa isu dhow sax waa la iskhilaafayaa Mhm.
laakiin waxaa ceeb ah in khilaafka uu banaanka usoo baxo Eh, maxamed eh, horta eh, dhalinta may fahansan yihiin qoys sida hadda u sharaxday sida hadda u qaada dhigtay horta ma ma fahansan yihiin wadada dheeroo la qaadayo wadda sax may qaadaan talooyinka may qaataan waxaa ula jeedo yacni
sax Mhm.
xaras waxaan ku leeyahay dabcan dhalinta hadda joogto iyo qoyska hadda la yel- la- la- dabcan la yegleylayo mise la sameynayo aha wadiiqadii ama dariiqadii saxda may qaadaan oo ma sameeyaan wixii lagula teliyo
Een, hadda yani maxaa moodaa een, qoysaska hadda een, hadda sanadkan iyo waayaha cusub ku jiro Mhm.
een, maxaa moodaa waa ku arkay waa ku aashaqay inay waxooda ay badan yihiin Aha.
Een, marka een, geedkii orod lagu fuulo orod baa lagu soo degaa haye qof aad een, bil mise laba bilood dala socotay aan leedahay een, aniga doona mise waa guursanaya Mhm.
qofka waxaa ugu fiican een, ugu yaraa inaad een, yani aada isu barataan isu Mhm.
fahantaan marka qoysaska soomaaliyeedna ee, meelaha- marka markaa tagtid meelaha qaadiyada aada iyo aad waa yaabaysaa wallahi waxaad arkaysaa qoysasa cusub kuwa daadala Aha.
farqaa isku dhigan waa tahay maxamed een, ugu dambeyn een, labada qof ay wada joogaan midko kee fahma midkooda markay qoyska imaatay kee fahansan midkooda
Ee, fahamka aha mas-uuliyadda horta waxaa saaran ee, ninka ragga ah sax waxaa la rabaa inuu wax kasta uu hoos u dhaqo Aha.
oo dulqaadka uu asaga u badnaado aha marka waxaa leedahay ninkaas ninkaasaa fahansan marka maada- maadaama uu ilaahay dhahay arrijaalu qawaamiina cala nisaa qawaamuuna cala nisaa ha yani rag ragga ayaa la saaray mas-uuliyadda ugu aha badan aha marka raggaa la rabaa inay mas-uuliyadda badan qaataan oo sabarka muujiyaan mas-uuliyadda kama hadlayo waxaan ka hadlayaa cidda marka hore qaadanayso qoyska inuu jiro jiritaankiisa fahansan waa cidda
qoyska jiritaankiisa in uu jiro wa- waa kee cidda qaadanaysa ma gabadha mase waa ninka qor- qorta ee, qoyska inuu jiro jiritaankiisa ay ka dhaadhacsan tahay in qoys gabadhan ay samaystay mise ninka uu samaystay ay ka dhaadhacsan tahay waa kee Ee, ninkaa la rabaa ninkaa la rabaa inay ka dhacdo ee, dumarkana een, u- een, haddii aysan la wadin ma sii jiraya qoyska ha
haddii aysan la wadin oo haddii lugta een, guriga haddii eh, lawada dhisaayo uu dhisnaanaya haddii laqdaba ay socotana ma dhisnaanayo aad baad umahadsan tahay een, maxamed ibraahim maxamed waa tahay dhankaasi madheera iga soo waci xigaha kale qadka telefoonkaasina walaal soo dhow magacaaga
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu sheekuna soo dhowow
waa dhawaal cali cusmaan soo dhowow macalin cusmaanow
waa dhawaal nairobi aan jooga hadda waana yar hargeysa soo dhowow macalinow nairobi lan kugu soo dhaweynayna aad baan u dhowahay waana idiinma fogiyo waan marti baan maqlay meesha laakiin alxamdulilah aada iyo aad iyo horta horta ciwaanka maxaad ugu dhigtay dee kolley maanta waxaad kaandhi jiray qoyska xilliga maanta khamiista dabcan eh, qoyska saaka waxaan ka hadlaynaa eh, in badan ba wax badan laga soo hadlay cusmaanow Eh, waxaan leenahay qoyska horta muxuu yahay maxaan ku sifeyn karnaa maxaa lagu macnayn karaa dariiqooyinka loo maraya sax ma loogu qaadaa talooyinka la qaata ma la qaataa
qoys wuxuu yahay haddaan dib u fasiro mhm horta khayr allaha siiyo ninkii ugu horreeyay baa si fiican aan erey ka fahmo wanaagsan aada iyo aad qoys marka la yidhaahdo waa in horta marka hore koo waa reer lagu xisaabtamo inuu noqdo haye mas-uuliyadna waa inay qaadaan labada reerka gabadha iyo ninkaba sax
maxaa yeelay nabiga calayhi salaam wuxuu yidhaha wa kullakum mas-uulun kullakum xasuus aan riicatihi raacin soomaahin aada iyo aad
haddana mas-uul waxaa weeye fii beyti zawjiha baa layidhi carruurta wixii ku tacalluqo asagana waa mas-uulka sare sax oo ilaahay ku leeyahay rijaal qawamuna cala nisaa soomaahin mhm
mas-uuliyad waa inay labadaba leeyihiin ma aha mid keliya mas-uuliyadda ayadana mas-uul sare waaye mas-uul bay leedahay mhm asagana mas-uuliyad buu leeyahay mhm ilaahay baa leh heer kheerka kow ninka waxaa iska leh heerka gabadhu hadday khaldanto waa inuu toosiyo walaalahi waxaan kaa khaldan saana u naseexeyaal rabaa hadday dee sabcan wada aan tiraa waa wixii la rabay aada iyo aad
ninkuna waxaa laga doonayaa nabigu wakiila calayhi salaatu wasalaam diinteena ka qadina wax badan moogtahay Mhm.
waxaa kugu khiyaarsan ragga xaaskoo lagu khiyaarsan nin kugu khiyaarsan Mhm.
waxaa weeye ayagoo iska ladan oo iska barwaaqaysan oo biilkoo iska haysa laga yaabaa waxaa la yidhi hal dil aad iyo hadal aadee midna looma fiirsado aada iyo aad hadalkooda waxaa weeye ayago balaayo qaa miskiin kaa tuurayaan Mhm.
haddaad sii raaracdo tiri hore maxay tihi Aha.
reer ma deganaaya gow sax waa loo dhawla caddeey khayr allah kuseel yahaada aada iyo aad waxay rabtana lagu kabaa Mhm.
horta dulqaad weyn mas-uuliyad baa adigu waa laga rabaa gow haya haddii hadalka si raaracdo maxay tiri markay tiri meeshaas igu waxaa weeye xaalkaas ma adk- eh, ma fiicno Mhm.
xirigi iyo dulqaad iyo mas-uuliyadda adaa laga rabaa inaad samayso haya hayar gabadha gurigooda ka keena mog Aha.
marka ilaa xad haddii ayada guriga ay burburinayso ilaa xad marka ugu dambaysa kari wayso oo aad u geysa ehelkeeda iyo adiga ehelka la tashata haddii xad aad kala tegaysaan tashi fog Aha.
maxaa la kaali badan waa lagu gulbidaa maqli ha
haddaad kala tegaysaan wax sharciga waafaqsan oo adigu aad ilaa xad maxaa kale aad kari waysaa noqoto Aha.
laakiin waxaa la rabaa mas-uuliyadda koowaad oo reerka ugu weyn adigaad kale waa inuu fahamsanaa marka qoys macnaheed wuxuu yahay waa ninkaas inaad fahamsan tahay gabadhan cindakum awaaru gudaha waxay tahay waxaa weeye gurigooda adaa ka keenay Mhm.
aday kuu degan tahay Mhm.
aday kuu ilmo dhalaysaa Mhm.
wixii wanaaga ay ku timaad gurigooda in badan usii dar hadday dee gabadhii wax kala diin tahayna diinta bar adigaa lagaa rabaa inaad wadda muslim kusoo toosi ha hadday kala wada qaa- hadday kala wada qaadaanna
wadda goodur bay maraysaa hadday gabadha horta waxaa jira hadday gabadhu dabeecad fiican tahay horta awalan marka hore qofku waa inuu dabeeca leeya Aha.
qofka hadduu dabeeca leeya waa la wadan karaa diin hadduu ku dabeec fiican sax
marka waxaa weeye laakiin zamanka hadda aan marayno Mhm.
waa zaman aada u dhib badan kuba shan lixdii oo dhan arkaysa waa warqadii kale fur sax
marka haddii labada qof ay dabeeca leeyihiin dee waa aad bay u fiican tahay haddii laakiin ninka uu camal adag yahay ayada lafta waxaa laga Aha.
marka intaasaan ku baxay alaa salaatu asalaamu calaykum aad baad mahadsan tahay cusmaan macalin eh, ku- eh, dabcan in yaroo kooban oo qurux badan baa inoo sheegay wacalaikum salaam waraxmatullahi barakaatu walaal soo dhowow Ah, kasoo- way mahadsan tahay gabadhaasi salaanteeda waxaan ka qaaday inkastoo hablaha aad- eh, aad inoogu badan yihiin salaantooda Eh, badi aysan ka qayb qaadan badi ah, qoyska iyo arrimaha kaleba laakiin waa ku mahadsan yihin dhegeysiga ayagun baa loo danaynaya ayagun baa loo faa'iideynayaa laakiin eh, muhiim in marka qaar ay ka qayb qaataan soo dhow walaal magacaaga
السلام عليكم wacalaikum salaam waraxmatullahi barakaatu magacaagii xasuus cabdiqaadir waa cabdiqaadir qornagaaris cabdiyow haye
waa indhaba saaxib horta qoyska wuxuu kasoo bilaaban marka hore markii uu leeyahay guurso ama guur Ahaa.
xaggaas horta kasoo bilaabanaya waad soo guuraysaa waa soo guuraysaa aa dhallinyaranimadii iyo dabeecadnimadii iyo wixii aad banaanka la joogta aad kasoo guuri intee usoo guuri marka qoysaad usoo guuri qoys baa usoo guuri aa muxuu yahay qoyska loo soo guuraya marka mas-uuliyad mas-uuliyad aa iyo iyo tolkaaga ku xisaabsada iyo muslim iyo islaamba iyo gaalba haye oo la dhaho reerka cabdiqaadir wakaa meeshaa degan oo intaasoo keli weye intaasaa ugu muhiimsan laakiin hadda marka dambe reer ba reerku ballaaran doonaa hadduu ballaarto hadda waxaa la rabaa in horta labada dhinacba gacanta jiray wax u gooyaan haye inaad adigu dhahdo boqor baan ahay oo gurigan markaad imaatid libaax cidda soo dhex galaa u dhaqmato aha waxa waa laga fiican yahay wixii adiga aad soo qaadan karta inaad soo qaadato wixii adiga aad qabsan karta aad qabsataa loo baahan yahay laakiin haddaan dhahdo ruuxan waan adoonsanaya oo raa iyo adeeg untaan oo kanta geedka ku fadhiisato aada iyo aad waxaa ma shaqaynayso cabdiqaadirow waa walaal waxaad idharaa ninka wuu soo guuray wuu soo guuray intuu ka soo guuray dhahday ka soo guur dhallinyaranimadii iyo Dhallinyaradii- dabeecadnimadii iyo waxaas oo inuu kasoo guuray wuu ka soo guuray marka Ah.
asagoo sidaasi uu sameynaya hadda mufahansanay mu- mu fahansan yahay marka inuu dhibaatadii iyo marxaladii iyo culaysyadii faraha badnaa uu ku jiro uu ka soo guurayo haddaniya horta waxay ku xiran tahay qofka siduu asaga ama lagu soo tababiyo ama siduu asaga uu iska dhigay ku xiran tahay markuu mas-uuliyadda qaadanayo haye rag qaarkood ayagoo fahansan haddana qaadanaynin haye gabadhan waa lamid ayagoo fahansan habeenka la gelfinaya gabadhan guriga hooyada lagu leexiyaa aada iyo aad almost two hours three hours aa la sugaa oo la waaninaya ha cabdiqaadir oo tilmaamta say isku yihiin tilmaamta say isku tihiin
tilmaamta ha haddii maanta lagugu imaado gaalesa lagugu imaado suqmudi lagugu imaado qof uu kugu imaado uuna meesha meesha ii tilmaam nin waan waan waxoogaa adiga hundred percent mihi laakiin adiga waa accurate ma noqon kari lakin waan tilmaami kara waa waxoogaa tilmaami kartaa haa qoyska tilmaam muu ku socon karaa
qoyska taa maya qoyska tilmaam kuma socon karo mas-uuliyad la qaado ku socon karaa mas-uuliyad oo keliya ku socon kara laakiin tilmaamkuma socon karo maya maya tilmaam kuma socon karo sababta tilmaamka ugu socon karin fikir ruux leeyahay wataa maalin walba haddii la tilmaamo maxaa soo baxaya
haddii la tilmaamo hadda waanada way fiican tahay laakiin de waanada ninkii wax ku qaadanayo ahaa ay wax tari oo tilmaam waana uu ku uu haysanaya wixii loo tilmaamay haa oo laakiin hadda wixii maalin walba hadduu soono noqonayo oo maalin walba uun ay meesha taagan tahay laga gudbaynin aad iyo aad waxba ma sheegayso marka tilmaamta waxba meel kama baxayso cabdiqaadir qorane aad baad umahadsan tahay salaama saaxib shukran wuu mahadsan yahay saaxiibkaasi gaarisa inaga soo wacay hadalkiisa fasiixana shukran baan ku leeyahay waa nin aad markaasi meel yaroo kooban buu naga soo qabtay wuxuu leeyahay soo guur ka soo guur dhallinyarimada dhibaatada culeysyada ku haysa una soo guur qoys waa u mahadsan yahay qadka telefoonkan siinaya soo dhowo laal magacaaga
xaliimi salaam sindera Xal- mama xalima soo dhowo
wallaahi horta waa dhowahay aad iyo aad
allah idin barakeeyo ninkii aqliga horta istaa zahid ugu faa'iida sax
laakiin dadka waxa waa iska dhegaysaan laakiin waxaas isay u kala socdaan ma fahmayo aad iyo aad
marka horta waxaan ku leeyahay walaalow horta kheyr allahna waafajiyo aamiin
dadka hadda jooga meesha dadka hore ka fikiraayin kama fikiraayin Mhm.
qofkan waxaa maskaxdiisa soo gashay inuu cidiyaysto oo mas-uul qaado oo ilaahay ka cabsado oo martisoor yeesto oo waalidkiis yahay labada dhinac Mhm.
waayo horta inuu cid u yeesto sooma sax
aan gabadhaana waxaa waaye waxay loo geynaa inay oo cid yeelato ay marwo noqoto oo baariyo noqoto oo labada dhinac waalidiintana ay xismayso oo derisna xismaysa loogu tirigalay sooma haye
markaa dee horta sidoo dhaba labada ishay ismaal gulo in yaqaada isla tartan hadaaisoonayisoonay dhaqankiisana haye
marka horta wallaahi kuwa hadda jooga boqolkiiba sagaashan saddex naaga laga saddex soosa laga yaabaa inay iskugu fiican yihiin Aha.
hadda saaka waa maqlaysa waxaan dhahay gabar oo qaata cunug sideed jir eh, eh, intii la furay aabihiisa qaatay intaas dhan waa ka garinayay asagoo soddon iyo shan sano jira oo ilmo wato saddex beri aniga teleefonkeyga meelaha ka helay oon u raadinay oo xalay u helay waa gabadhi haddaan fiirin waa familkaay
ma gabar ayadoo sideed sano jir ah lasoo qaaday maanta soddon iyo shan jir soddon iyo shan jirtay wiil waayo wiil ilmo iyo maamo iyo ilooydeeda ilmahooda siniintii wataaba soddon iyo shan sano u jira oo madheera hooyadiisa magaceeda beshe waa dhaafini waaye markii dambe waxaan dhahay meeshaad ku dhalatay xaafadda la ii sheeg madheera haye
marka waxaa ka dhahay dhinacan suuq markii laga taga intaad magaalada gaarin quracyaashii waaweyn hoostooda balooti milibta saaran meeshaas waa dhahay kaan haddaan dhahayo maama hadda sanad dusan oo eedadeeya booyba
haye ayay waa ayaydiisa hooyadii way joogta hadda ay iga tagta haye
marka ilmaha la daadinaa naftirkooda ma fiicna laba hadday kala tegahayn anigoo ka shaksiyaan ayagoo waaba dhalin ayagoo kala tagaanaaba dhaato ha sax
maxaa yeelay haddaa marba mandhaarkaada dul imaada samirka horta maamadaa ku fiican oo qoysku waxaa leedaha maamada kaga roon ragga
ha wallaahi maxaa yeelay ilmahaad intaad daadini lahayd ilmahaad intaad duumaanta ku dhaamaba ku dhamo hayso adiga korsa waa ilaahay waa kuu dayni karaa Mm.
waxaa waaye wallaahi ani dadka hadda jooga horta waa leeyahay dhibaa jiro ani hadda wiilalaan dhalay iday leeyihiin gabdho waa dhalay iday leeyihiin samirkaayna kuma dhaqmaayaan beerta haddaan iska ilaaliyo ani qof qabri ila jala malaha waa runta aad iyo aad samar waa- cid ku- marka way ku kuwa yar hadda tahay jooga waalidiintan way aakhira beeninaayeen darisku way aakhira beeninaayeen safadan mas-uul markii sheega oo hata dadkaan isku meerina mas-uul marka hadii as laleeyahay waa qaadi as leeyahay inaas qaadana maraba ha
marka dulqaadaan la yeeshaan dhihi lahay Aad dulqaadku baad badanaa umahadsan dan tahay.
ragga hadda jooga ma naagahaan dulqaateen aan leeyahay idintana allah idin barkeeyo Aad baad umahadsan tahay. Shukran.
allah idin baryaa insha allah.
aamin aamin shukran waa maama xalima saalaad dhegeystayaal aad bay umahadsantaha hooyadaasi way ku mahadsantahay waa hooyo walba wax fahansan wax garad ah way dareemaysa waxay leedahay cid qabriga ila gelaysa ma lahan dhibkana waxay leedahay cid walba way qabtaa way mahadsan tahay soo dhow walaal magacaaga
Hello, Waa ku- waa ku salaamay walaal magacaaga
waa qasra yuuskii kaala soo hadasha magaalada Nairobi.
qatroy soo dhowow
In badan ayaa idin salaamaya.
mar baa naga yara carootay haye
Ma ma caroon walaalo waa mashquul baan ku maqlaa meel baa shaqo ugu maqnaa.
haye gabadhi waxaan lahaa in la raadiyo Dhammaantiin waa idin salaamaya.
shukran haye
Marka arrimaha waxooga waa iga yara horreeyeen waxaan u malaynayaa daryeel la-aanta carruurta iyo waalidka dhextaalaan maya maya katuray barnaamijka kuma saabsana taas maamadan baa iskaga soo yara dartayo ma ahan laakiin wuxuu ku saabsan yahay qoyska muxuu yahay muxuu ka kooban yahay qoyska dadka may fahamsan yihiin yaanay xel ka saran tahay maxaa laiskugu fahmaa waxa yar oo keliya oo lis- isku fahmi karaan muxuu yahay qoys dadka gabdhaha iyo ninka may ka dhaadhacsan tahay sababta marka hore ay isku aqalgalayaan muu fahamsan yahay ninka gabadhan may fahamsan tahay
Ah, macallin sababta ku aqalgalaya misfahansan yihiin waa gabadha aad iyo aad aad iyo aad
horta walaal waxa waa horta labadan ruux oo isjecel horta jeceelka aad buu yaa buu leeyahay haye
jeceelka marka waxaa fiican inuu horta qoyska gudihiisa inuu ka beermo sax
wiilkii wax guursanaya iyo gabadhii wax guursanaysa horta inuu qoyska kasoo beermo waa jeceelka hadduu labadeena naga beermo faa'iido ma laha ha
marka jeceelka hadeertaan uu socdo waa jeceel ka beermaayo gabadhii iyo wiilkii mhm
gabadhii iyo wiilkii hadduu jeceelkii ka beermo meel dheer ma gaaraayo jeceelka wuxuu ku egyahay two days ama three days sax
jaceelka inuu ka beermo ayaa la rabaa labada qoysood markaasba horta xididkiisa meel uu hadduu taagsanaada hadduu samaada laisku celcelinayaa horta marka sheekada waba ka weyn tahay ninka iyo gabadhaba waa reerkii weynaa bay udabdhaxaad u tahay
ha ilaa maashaan gabar baa laiska raadinayaa anigii gabar baad iga soo raadisay sax
gabadhii markaa iga soo raadis waxaa waaya hibil baa gabar iga soo raadiyay haddee ha la ogaado
laakiin qoysaskaasi way ka madax banaan yihiin suma reerkii faraha ma la soo gel laakiin wixii xal iyo talo iyo Lama tusaale u soogalaa, baahan laakiin waxay xumaan imaada waa inay faraha la soo galaan hadday samaan imaadana haddii samaan haddayba imaada maba la soo gelaa ilaa meesha wanaag baa ka jiraa laakiin soo su- ma laakiin suma ku haboono ama suma ku qurux badno in labadaas ayaga isfahmaan oo arrintooda hoos ay wax waliba ku wadaan si ay hawsh- hawshooda bannaanka aysan u bixin inta xitaa aad bay qoyska u kale haboonta inay labadii isdoorata inay nolosha isla wadaan laakiin islama wadi karaa ilaa noloshibayba meel ku salaysanaa waan ku arkay waan ku caashaqada marka walaal.
marka macnaheeda ma fahamsano qoysku waa in la- markaa lala maamulo ilaa ay ka fahmayaan macnahooda kooban haa haa laakiin labadan ruux waxa waa waan ku arkay waan ku anaa wada aan maraya iga heesataa telefoonkaada isiibaya dhayta waa isoo wacaysaa haye waa kahelid jecel ma arkaas kahelid baa la dhahaa aad iyo aad marka waxaan dhihi lahaa guurka la guursanaya ha la fiirsado gabadha meesha ay ka socoto wiilka meeshuu ka socdo xididka inuu wanaagsanaada la rabaa ubadkan meesha ka dhashay inuu anna wax ii qabta anna wax kuu qabta mujtamacana wax u qabta Sa- qaturay aad baad umahadsantaha walaal shukran waaya in badan baa idin salaamaya walaal.
shukran aad bay umahadsantahay gabadhaas sidii nairobi naga soo wacday way ku mahadsantahay fikirkeeda aragteeda way ku mahadsantahay waxay leedahay waa in ilaa meel uu ka gaara waa in markaasi lala wada ay leedahay qoyska dhalinyarada isguursanayso ay maqlayaan waa in hadda kadambe lala wada waatay dhegeystayaal waa isku soo laaban doonaa warka kadib hadduu ee bahraale ka noqdo musacab ismaaciil ayaa inoo soo jeedin doonaa dhegeystayaal haiga fogaan haiga dheeraanin dhegeystayaal aad u tiro badan doona barnaamijka inay ka qayb qaataan ku masin asxaabtii hore ka qayb qaadatay laakiin gabagabadii barnaamijkaan soo gaaran dhegeystayaal gorna waan soo xiri doonaa tobanka daqiiqo oo keliya inoo soo harnay kadibna waxaad kadibna waxaad dhegeysan doontaan barnaamijkii macalinka raadiyaha iyo cabdishukri laakiin dhegeystayaasha iyo arrimaha qoyska oo goorna waan soo xiri doonno bal halkii aan kasii ambaqaadno halkii aan kala sii socono dhegeystayaal laakiin marka hore dhegeystayaal aan soo qabto mid ka mid adeega qaybta barnaamijka ah waana qaybta markaasi shirkadda isgaarsiinta ee safaricom haddii aad markaasi aad doonayso inaad ku raaxayso sidoo kale aad hesho dhul markaas horumarsan oo jabi degan iskaashiga ama iskaashatada maalgashida- oo maalgashiga ee safaricom ayaa markaas iminkan ku haysaa qaybta ugu fiican ee adeegisiga ama adeega qofka horumar uu ku gaari karo waana dhulka safaricom Is- investment waxay iibinaysaa mashruuca kiambu marina gardens oo ku xigta aaga tatu ee city eriru ismaamulka kiambu oo maalgashi aan markaas nuuciisa lahayn soddon daqiiqo oo keliya ama nuuciisa lahayn weli la arkin soddon daqiiqo keliya ayaa caasimadda markaasi u jirtaa waaw inta badan dadka aad ay u xiiseen meelo markaasi caasimadda aad ugu dhow waxaa lagaa soo- waxaa dabcan laga soo gelaya bartamaha nairobi ama qaybta markaas nairobi laga soo geli karaa weliba nairo- dhanka westland iyadoo sida markaas loo sii maraya jidka weyn ee thika highway iyadoo sidoo kale laga soo gelayo magaalooyinka thika iyo kiambu loona marayo wadada markaasi northern bypass marin waa dabcan marina garden kiambu waxay markaasi ka kooban adeegyada ma- dabcan madadaalo oo ay markaas caruurta ku ciyaaraan waqtiyadana sidoo kale ay ku qaataan iyo saldhig booliis oo aad markaas ugu dhow xarunta laga dukaamaysto ee markaas ay ku jiraan thika road mall village markets iyo two river mall bangiyada isbitaalada iyo sidoo kale meelaha cibaadada oo qofku ku tukan kara ama ay ku tukan karaan dadka qoysaska halkaasi ka maalgashanaya dhegeystayaal qoysaska waxay heli doonaan meel markaasi aad ugu haboon maadaama guriga uu u dhow yahay dugsiyada ama dugsiya tayeele sida nova Bi- pioneers wood creek international iyo sidoo kale grovewood ama groford international school waxyaabo badan dadka muhiimka u ah ayaa halkaas lagugu hayaa dhegeystayaal ama sidoo kale dhulka dabcan uma baahan doontid wax weliba banaanka uga baxsan inaad markaas qofka ku rafaad ama u doonto halkaas ayay sidoo kale ka qabtirtay baahidii qofka weliba ama markay dhulalka markaa fofog ay gataan dhibaato ay kala kulmaan halka way ku dhammaystiranta shirkadda lacagta waxaa ka bilaabanaysa ilaa iyo saddex dhibic laba milyan iyadoo markaasi ku jirta qorsho oo ku bixinaysa sagaal bilood gudahooda shan kun oo halka boos ah oo markaas qofka qiimo dhimis ah loogu dhimayo qofka markuu dhulka iibsanayo investment ee safaricom xubnaha investment ee shaqaalaha safaricom waxay helayaan qiimo dhimis ama ay hayaan qiimo dhimis konton kun dhegeystayaal waxaa jira ama waxaa jiri doonaan maalin la iskugu imaanayo dhulkaasi oo ku beegan shan iyo tobanka ama shan iyo labaatanka bishan juun labada kun labaiyo labaatanka halkaasoo dadka doonaya maalgashi inay sameystaan mise dhulka i iibsadaan waxaa markaasi loo furi doonaa ama lasoo tusanaa lagu soo wareejin doonaa dhulkaasi kiambu marina garden dhegeystale kiambu halkaas ruuri ee ku taala dhegeystay maanta oo fursad markaasi kala duwan dadka shacabka waa dad weliba oo dhegeysanaya idaacadda ee halkaasi tagaan kaga fadhiisan dhulkan qiimo jaban waa safaricom dhulkuwa laisku dhacaya ma ahan dhegeystayaal waa iminka meel lagula xisaabtamaya helaysa waana shirkadda isgaarsiinta safaricom maanta fursaddaasi ka fadhiiso lambarkan wac dhegeysta ballantan waxaana ahaato shan iyo labaatanka bishan juun wixii faahfaahin macluumaad ah eber toddoba laba sagaal hal laba hal laba hal laba eber toddoba laba sagaal hal laba hal laba hal laba lambaradaas ayaad si toos a u wici kartaan oona sidoo kale u ballansan kartaan dhegeystayaal si aad uga qayb qaadato dhulkaasi una gasho aana sidoo kale dabcan maalgashi ood u samaysato dhegeystayaal maasan idiin dhammaantiin dhegeystayaal waxba warka iyo hadalka yaan igu badanina laba iyo saddex dhegeystaan siinaya barnaamijka markaas inoo furaan ama sidoo kale noo soo xiraan dhegeystayaal qadka telefoonka ku jiraan siina walaal soo dhowow magacaaga waan ku salaamaya barnaamijka saaka oo la socotaan filaya qadka durba ka bixi dhegeystayaasi dhegeystayaasha barnaamijka la sii socdeen ayaa markaasi iminkan qadka telefoonada siinaya dhegeystayaal saaka waxaan diirada ku saarana kaga hadlayna kaalinta duurka markaasi cid waliba laga doonaya in ay fahanto qoys qoys muxuu yahay maxaa lagu fahmi karaa maxaa loo qof ay isku fahmi karaan maxaa shay keliya uu yar qof labada qof ay isku fahmi karaan maxay yahay qofka wiilka iyo gabadha may fahansan yihiin waxay markaas uu ka kooban yahay qoyska may ka dhaadhacsan tahay qoys micnaheedu labada labada qof may waxay markaas isku qaban karaan ay ku xallin karaan halkeed sidoo kale dibadda uga bixi karaan talooyinka tusaalada markaas lasii may qaataan wadada markaas imikan ay dariiq dabcan ay xariiqeen ama ay furteen dabcan ma mid markaas sii jiri doonta sii socon doontaa oo markaas haraa ay kaga tegi karayana waa maxay tahay qoys maxaa ku macnayn kartaa maxaad ku seefeyn kartaa maxaad ku bidhaamin kartaa markaad maqasho qoys maxaa kugu soo dhacaya dhegeystayaal ma fahansan yihiin jiilka iminkan jira ma fahansan yihiin jiilka kasii horeeya ma fahansan yihin kuwa markaas iminkan qoysaska leh ama sidoo kale qoysku baa laiska leeyahay oo qowdha reer bay leedahay keli miya ah mise arrintan waa mid arrinta ka weyno waa arrimaha waxaa jiraan labada qof ama labada qof aysan fahansaneyn oo qof saddexay markaasi jiraan eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan qatra u k waxay leedahay qoyska marka hore waa in lagula jira faraha waxay dabcan ula jeedaa in qoyska lama dabcan ilaa uu ka hana qaadayo mise ka ballaaranayo in markaasi lala socdo oo lalareereebe ayay leedahay gabadhaasi aad bay u maadsan tahay laakiin xigaha kale qadka telefoonka siinaya bal barnaamijka qeybihiisa ugu dambeeyan soo gaaran walaal soo dhawaan ku salaamaya magacaaga halkaad ku sugan tahay iyo fikir وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته soo dhowow shukran waa ku maqlaa salinaya soo dhowow waa tahay gabadhaasi qadka kasii baxday ku maadsan tahay bogaadinteeda eegaha kale qadka telefoonkaa siinaya soo dhow walaal magacaaga
alo walaal waan ku salaamayaa magacaaga
faaduma madheero joogta faaduma waxaan kugu daraa
faaduma maxamed soo dhow faaduma
waa dhawa haye
arrimaha qoys mhm
horta labada dhinacba in laysla wada daayo laysu samo haye
laakiin dhidibada uu ku taagan yahay ruuxa qoyska inuu hayo laga rabo mm
aniga waxaan dhihi lahaa waa hooyada
faadumoy
mm qoys markaa maqasho maxaa kugu soo dhacaya maxaad maqlaysaa maxaa maskaxdaada kusoo dhacaysaa maxaa fikir ahaan aad rabtaa inaad bixiso markaad maqasho qoys
qoys hadee qoys lagu dego qoys nabad ah oo lagu dego oo lagu nasto maaani qoys dhihi lahaa oo talka iyo aabbi iyo hooyada iyo ilmaha lo qoys qoys lagu nasto u noqo taasoo keliya ad u taqaana adiga in lagu nisto qoyskaasoo keliya u taqaana
aa oo qoys oo buuq bar walba ka taagan yahay uusan noqon haye
marka hooyada haddii ay hooyada unbaana ragga sida xagga qoyska nabadiisa iyo dejintiisa hooyada ragga uga farbuudwan aniga dhihi lahaa waa gabadha dhankeeda
ha haye
marka iyada hadday wanaagsanaato qof degan oo heerkiisa haysta ay noqoto mhm
nin walba ninka badanaa wuu iska hagaagi insha allah marka gabadha la doonaya marka inay saxdo hagto
aa si Hadda- walba oo ninka isugu dhacdaan hadduu gogol goglani guri wanaagsan u imaado waxaa laga yaabaa inuu isku dhici hore usoo hadal qaadinba sah
marka anu waxaan dhihi lahaa hooyada hooyada hadda baryahan wuxuu guryaha buubka ugu dhacayna hooyadii hooyooyinkiiaa samarkii ka tegay ha uma yani uma dulqaadanaya hablahooda
hablaha uma dulqaadanayaan dhibka uma dulqaadanayaan iyo mas-uuliyadda adag mas-uuliyad adag waa ino marka qofku ku leeyahay war banaanka banaanka iga filan inaan joogo inaan gudaha soo galo dadka aa aada iyo aada shukran hooyada fadlan.
hooyo lagu nasto hadday noqdo cidda- qoys lagu nasto qoys ka daana talkaa kugu nastanaya oo martibaad leedahay oo mudanaad leedahay ma ogtahay aada iyo aada aada iyo aada hooyadii hadday noqoto hooyo lagu soo hirto mhm
ma insha allah qoyskaas qoys lagu soo hirtuu noqonaya aada baad umaadsantahay faadumo shukran aada umaadsantahay faadumo xigaa kale qadka telefoonkaa siinaya soo dhow walaal magacaaga halo yuusufzakad walaalan ku salaamaya magacaaga salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
Ah, walaalkay maada fiican baa noo keentay magacaaga horta
magacaygu waa cusmaan axmedey shuuriya oo saaqa ka soo hadlay cusmaan axmedey waad abs- waad abtirsatay cusmaan haye cusmaan axmedey haye
Ah, marka saa ay tahay mhm
Eh, qoys horta waxaa weeye wax nolosha meeshay ka bilaabanayso waa meeshii u horeysa nolosha ka bilaabanaysaa leedahay haa haye marka saa ay tahay ilaahay subxaana wa tacaala markii ifka uu keenay aadam ah nabiyullaahi aadam markuu ifka keenay aha
ilaahay wuxuu arkay aadam inuusa nolosha ay usiinaanayn hadduusa helin lamaana uu la noolaado sax haye
ilaahay wuxuu usoo saaray dahday xawa
aada iyo aad aada iyo aad
meeshii bay nolosha oga bilaabatay istiraxa ay ku noolaadeen sax
marka saay tahay horta waxaa weeye laba lamaanaha marka waxaa loo baahan yahay in ay xag iyo xaggaba isku samraan haye
haddii xag iyo xaggaba isku samraan noloshooda way fiicnaanaysaa haye ilaahay wuxuu u qadirana way helaayeen ilaahay waxay faa'iido u- u helaayeen kheyrkana kheyr barakaysan buu noqonay waa tahay n n cusmaan axmedey n saaqaad joogtaa filayaa gaarisa balaambala dhankeedaan filaya sax
aa n n cusmaanow waxaad aragtay nin intuu shalay guursaday ya waxaad aragtay nin intuu shalay guursaday
nin shalay eh, dhegeyso cusmaan
nin shalay guursaday dhegeyso horta aan hadle
ee waxaan ku dhahay
ee waxaad aragtay nin shalay intuu guursaday ee yoad maalin kadib is aragteen ama maalmo un kadib isbuuc ama laba isbuuc kadib wuxuu ku leeyahay niyow reerkii kuma filni
iskuma fiicnin kuma filni kuma filni kuma filni filan kuma yani filli aa ee maxaa marka kugu soo dhacaya ninkana shalay buu guursaday haddana wuxuu leeyahay reerkay gebgeb baan ku ahay mar maxaa kugu soo dhacaya
meesha waxaa ugu soo dhacayaa ninkaas nin wanaagsan inuu ahayn oo nin fiirsada inuu ahayn haddii talo kula imaado la soco cusmaan buu talo ula imaado wuxuu leeyahay cusmaanow hee war reerkii shalay baan guursaday shee- haddana reerkii maarata gebgeb baan ku ahay oo maarata wax baa isyara qaldan wax baa isyara qaban la marka waxaa kugu soo dhacay maxay tahay adiga ad- si deg deg aad u bixin karto jawaab ah Waxaa ugu soo dhacayaa in samar uusan meesha ku jirin yacni asaga uu samrin
haa Oo.
marka saa ay tahay oo horta ma weydiinaysid miya maxaa ku helay maxaa dhacay maxaa sababay maxaad u guursatay Haa, dantaad u guursatay maxay tahay waxa ma weydiinaysid haa, waan so- wa- marka waan soo wadaaye haye
reerkan horta ninka iyo naagta ninka mas-uuliyada weyn ay saaran tahay waa ninka haye
qofta bilcaanta waxaa weeye ammaane gabadha
haa gabadha waa ammaane haye
ammaanada inaad hadlayso looma baahno sax
inaad ammaanada hagaajiso ninkii ammaanadiisa hagaajiyo ilaahay xaggiisana wuxuu ka heli wax weyn sax
marka saa ay tahay gabadhana inay bilaashaada raba haye
maanta eh, horta eh, toddoba boqolkii toddobaatan iyo shan aha gabdhaha waa iska masaakiine raggi baa yaa wax laydhaya mhm
maxaa dhe raggii eh, nin baa sheekada waan ku yar badan nin baa wuxuu ahay qaadcun qaadcun buu ahaa nin qaylay buu ahaa aada u qaylo ay sax marka gabadha oo shanta boqol haysato Mhm.
iyo shanta boqol buu rabaa inuu intuu ka qaado uu qaad ku soo cuno sax
wuxuu dhahay maanta anaa cid u adeegaya ciddana magaalada boodkeeday deganeed haye
lacagtii ula imaadee waxay dhahay sokor iyo soo galo waxa iyo soo galo waxa iyo soo galo haye
beddelkuu dukaamaha aadi lahay wuxuu ka dhacay meeshii qaadka sax
qaad buu xa- iyo waxyar qaatay haye
xoogaa waa u haray haye shaha isagoo dhan naagtii qaadka gayaysa mhm
tuu u waday iyo shantii boqol buu qarsiyo wuxuu dhahay dukaan baa deen oga qaaday
lacagtii intii loo soo dhibay qaad oo ku cunay buu damcadana deen inuu qaado deen baan qaaday markuu meeshii deentii tagay haa
iyo dukaanka oo meeshii mar hore ka guduu tagay
haye markaasaa tukaanku ku xisaabtamaya soo maray haddana tukaanku ku xisaabtamaya miya aa Haye. haye meesha suu u fadhiyey haa nin garan baa murayaa maxaa meesha ku fadhiisay sax meeshanaan ka qaadan rabaa way waxoogaa deeni haye war ninkaan dukaanka mar horaa la xira way haye
ilmihii shankor uma hayo waxay gabadha usoo dirta uma hayo sax
asoo ma mara buu magaalada saa u dhex wareeg waxa waaye habeenka cidda uu ka dhexay sax
ninkaa iyo gabadha ayaa gardara dee ninkaa gardara sooma soo ma aha ninkaasaa gardar soo maaha haa
war rag haddaan nahay horta qoysaska annaga yaana hadlayni haye
gabdhahana waxaan ku dardaarmini aha
inay dadaalaan oo raggooda ay u dadaalaan sax oo ilaahay ay u baryaan ilaahay ay u baryaan gacmaha kore u taagaan hablaha gacmaha kor ay u taagaan maxaa dhawaan halaabna haddaan ragnahay haye baa la cunayaa sax
marka saa ay tahay waxaa kaloo gabdhaha u raacin rabaa ha
gabar baa waxay tira ninkayga inay u jeclaadaan rabaa ee abwaan bay u tagtay abwaan bay u tagtay
ninkayga saa ugu jeclaado wuxuu dha ninkaa inuu ku jeclaado haddaan rabto ha
kax ii keen buu yidhi gaska ligaha sanka oo afka oga yaala maarag
yaa
gaska ligaha afka oga yaala sanka meelaha oga yaala gaska haa iyo saddex eh, sagaal xaba ii soo gobo libaaxa dadkiisa haye
markaasay abwaan kale u tagto war sidan baan rabe ninkayga si ugu jeclan wuxuu u dhahay abwaankii libaaxa gaskiisa oo afka oga yaala soo guro haye
sidaan yeelaa haye
waxaa wuxuu dhahay waxaad yeeri kaxa libaaxa dherji
dharji
haa dherji oo wax sii ilib sii ha seexda markaa
hilibkii baa u qashay haye maalin dambe haddana waa u qashay libaaxa wuu usoo dhawaaday maalin buu usoo marka dambaysa wawa la rafiiqaba
sax
hadduu la rafiiqo madaxa meeshaha u taabanaya ee wawa iska hurda sagaalka way ka guratay haye
abwaankii bay u geysay moogta haye
war gaba- waxay tiri waa kuwa sagaalka xaboo libaaxa haye
saad ku heshuu dhahay saad ku hesh haye
waan darjeey waan darjeey tiri haye maxaa siisa hilib haye rag waa libaaxa wuxuu dhahay baarta ninkaa inuu ku jeclaado aa
dherji ma maqli aada iyo aad gabdhaha waxaan leeyahay aa salaadii hore kaca haye
nimanka wax u hagaajiya haye
yaay nimanka idinka celin asagoo jiifo adoo iska jiifta salaadii ninkiga ku kacinin oo inaad ka hor boodo oo ka hor kacdaa waa inaad adiga ka horboodo adiga intaa ka horboodo waxoogaa u hagaajiso asoo jiifo bacda aad ka kacdhaado ood xoogaa aasaa ku dhahdo haye
marka gabdhahana intaasaa ku dardaarmine aada iyo aad inay xagga xaggaba lisku lisku lisku dadaalo haa
yaa la rabaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu yuusuf bakad cusmaan axmedey ma waxnaato labada ee dhammaanteennaba cusmaan axmedey ah aad baad u maadsan tahay
jazaaka allah
aad buu mahadsan yahay saaxiibkaasi cusmaan axmedey dhankaasi saaqa iga soo baxay balanbalaha gaarisa county in aada u qiimo badan sharaf badan aad buu mahadsan yahay in yaroo kooban oo keliya kusoo khatimayo hablihii markaasi ula dardaarmayo dardaaran culus oo weliba uu siiyey wuxuu ku leeyahy ninkaad yuusanka u kicinin balse adiga ka horkac oo wax walba u sameeh waa inaad markaas caloosha u buuxisaa madaxna aada u salaaxdaa waa sida libaaxa markaasi uu kaga soo agdhawaan karo aadaad uma aad buu mahadsan yahay cusmaan axmedey meel yar oo kooban buu kasoo qabtay intii wax garan intii wax fahan intii wax fahmi karta intii wax garan intii wax garan kartana way garan kartaa intii wax fahmi karta way fahmi kartaa hadalkaasi wuxuu ula jeedo macno fara badan buu leeyahay aada buu mahadsan yahay xitaa kaama xiisa dhacayo muna kuga cajisayo waa mahadsan yahay dhegeystayaasha qadka telefoonka u dambeeyey cusmaan axmedey dhegeystayaal halkaasaan kusoo afiiray arrimaha qoyska oo suxliba dabcan isbuuci ba hal mar aad ka dhegeystaan idaacadda star f m khamiista aad baad umahadsantiin la socodka dhegeysiga idaacadda star f m yuusuf bakad ayaa barnaamijka soo saarina socodsiinaya dabcan cabdishukuri ayaa stuudiya labaad asana ku sugan oo doonaya barnaamijka in uu madasha macalinka raadiyaha oo isagana inoo soo jeeda dhegeysta aad ku mahadsantiin dhegeystayaal waxayna balana maalinta berito waxaan u mahadcelinaya hani axmed iyo sidoo kale maxamed ibraahim maxamuud ibraahim isagana dhankaasi madheera nairobi madheera inagasoo kala waceen iyo sidoo kale cusmaan macalin dhankaasi nairobi asagoo ku sugan maanta cabdiqaadir coqraan gaarisa uu ku mahadsan yahay xalimo salaada hooyada tusaale sidoo kale siisay gabdhaha dhankaasi madheera iyo qasada qatra u k nairobi ku mahadsan tahay starlin qadka telefoonka kago ku mahadsan gabdhahaas iyo faaduma maxamed dhankaasi madheera iyo dhegeysay ugu dambeeya cusmaan axmedey oo isagana naga soo waxay dhankaasi gaarisa saaqa ka tirsan aad bay u mahadsan yihin saaxiibadaasi inkastoo saaka xuseen faaliin aan hayin laakiin waqti kala ka badan insha allah waa ku mahadsantahi dhegeysa sidaasi nabadgelyo suwaca soo socdo iyo kulanti xiiso badan inta ka horen sidaasi nabadgelyo niga tegay mahadsanidii